saddexdii qayboodna waa saddexdaa iminka aynu aragnay ama aynu sheegnay weeyaan walkuliyu kuliyigu imaa daatiyun daati inuu yahay haddaba culimmada nuxaadda ayaa halkan khilaaf keentay oo waxay yidhaahdeen daatigani waa nisbo nisbatun ila daat daata haddii wax loo nisbeeyo yaa nisbadeeda garanaya arbaa yaa naxwiile ahaan jiray baabunisbo dawawi weeyaan kolka la nisbaynayo dawawiyu haddii daatin waxaa loo nisbeeye la yidhaah inagoo qawaacidka naxwaha ilaalinayna daatiyun maaha waa dawawiyun dawawiyu bal xayun waxu nisbee xayun haddii wax loo nisbeeye seed ugu nisbay xayun ya maxaad tidhahdeen xayawiyun bal shaaficiyun waxu nisbee eeg shaaficiyunkii isagu nisbaha ahaa haddana sii nisbee shaaficiyun baad iminka shaafici waa nin buu ahaa maxamed ibnu idriis laodhan jiray soo maahayn muxuu ahaan jiray maxamed ibnu idriis dee maxamed ibnu idriis buu ahaaye awowgii shaafic baa loo nisbeeyey oo muxuu magaciisu noqday shaafici maxaa laodhan jiray dee shaaficiyun oo isagaa la nisbeeyo o awowgii loo nisbeeyey innaga haddaba nin madhabkii shaafici qaatay haddaad isna usii nisbaysid ka warran shaaficiyunkii maxaynu odhanaynaa ha isku dhibine waa sidaa un waa shaaficiyun yadii horun baa la xadfooye addanbunbaa meesha la keenay baabka nisbadu waa baab muhima dawawiyun bay naxwadu leedahay haddaba qaanuunkii naxwada waa la jebiyey halkaasay nuxaadii nagu qabsadeenoo manaatiqoy bay yidhahdeen kolkaad daatiyun tidhaahdeen khalad baad naga gasheen ee dawawiyun maadna tidhaahdiin waa isilaax oo ina alisilaaxa laa mushaaxa fiihi isilaaxa wax mushaaxoo ku jiraa ma jiraynu odhanayna waa isilaax iska dhaaf walkuliyu kuliyigu imaa daatiyun daati inuu yahay daatiga maxaan ka dhigay iminka kolkan tilmaamayey maa laa yakuunu khaarijan can alxaqiiqa baan ku yidhi bal hadda araagna sheekuna wuxuu ku tilmaamo wahwa daatigu alladii ka weeyi yadkhulu gelaya fii xaqiiqati jusiyaatihi jusiyaadkiisa xaqiiqadiisa jusiyaadka xaqiiqadeeda ka daakhilka ah ee gelaya kaas ayaa loo yaqaanaa maxay ayaa la yidhahdaa daati haddaba halkaa sharixiina sharax waad haysatiin baan u malaynaya alladii yadkhulu nimcaanasuu ma haysatin weli sharaxa ma doonaya xaashiyadaan rabaa alladii yadkhulu muxuu ku yidhi an yakuunu juzan sawma odhan an yakuunu an yakuunu juzan min alxaqiiqa waad aragtaa tacbiirkaa yaree an yakuunu juzan min alxaqiiqi wuxuu diidaya maad garanaysaa inaynu nooca daati ka dhigno ayuu diidaya oo noocu dee ma jusulxaqiiqa noocu waa insaane ma jusulxaqiiqa xayawaanu naadiq ma xayawaan bu ah mise naadiq bu ah midnaba maahayn soo maa midnaba ma ahayn de nafsalxaqiiqu ahaa wixii nafsalxaqiiqaha ahaa ee nooca odhan jirnay ayuu diidayaa daatiga inaynu ka dhigno anna maxaan markii dhawayd kuugu sharxay inuu daati yahay baan kuugu sharxay saddex madhab baa ku jiroo anna madhab baan qaatay isaguna madhab kaluu qaatay waadix sow maaha anigu waxaan ku yidhi daatigu waa waxa jusulxaqiiqa ah sida jinsiga iyo fasalkaoo kale amaa aan jusulxaqiiqa ahayne nafsulxaqiiqaa sida nooca oo kale isna daatigii wuxuu ku yidhi alladii yadkhulu an yakuunu juz alxaqiiqa an yakuunu juz alxaqiiqa buu ku yidhi kioo nooca diidaya kolkaa waad i fahanteen baan u malaynaya wahuwa buu ku yidhi haddaba daatigu alladii ka weeyaan yadkhulu galaya waa ka daakhilka ah ee gelaya buu ku leeyahay fii xaqiiqati jusiyaatihi jusiyaadkiisa xaqiiqadiisa kal xayawaan waa lafdiga xayawaan ah binisbati marka loo nisbeeyo ila alinsaani insaan marka loo nisbeeyo kolka xayawaan markii insaan loo nisbeeyo muxuu noqonayaa s xaqiiqada insaanka xayawaan kuma soo gelayo oo xaqiiqada insaan kolkaa tilmaamaysid maxaad odhan jirtay xayawaanu naadiq maaha xayawaanku muna jus kolkaa xaqiiqada ka mid ahayn waa jus ka mid ah kal insaani iyo binisbati ila alinsaani walfaras haddaba ereygaa walfaras ah insaankaynu ku cadfi karnaa oo waxaynu odhan karnaa waaba ereyga xayawaan ah markaynu u nisbayno ayo insaan iyo faras oo insaankana dee wuxuu u yahay wuxuu u yahay insaankana jinsi oo xayawaanu naatiq buu ahaa faraskana wuxuu u ahaa un jinsi oo faraskuna xayawaanu saahiri buu ahaa soo labadaba jinsi uma noqon kolkaa muxuu sheekhu tusaalihii ka tegey fasalka tusaalihiisii muu sheegayba fasalka tusaalihiisii miyuu sheegay uu ka aamusay haddaynu doonno waxaynu odhanaynaa si fasalkii uu meesha usoo galo ereyga faras ihi insaanka kuma cadfano ee xayawaankii horeu ku cadfan yahay faras muxuu ku cadfan yahay baynu odhanaynaa xayawaankii hore macnuhuna wuxuu noqonayaa kuliyiga daatigii kal xayawaanba weeye binisbati ila alinsaan markii insaanka loo nisbeeyo kolkaa muxuu noqday xayawaan insaan markii loo nisbeeyo jinsi buu noqday walfarasi lafdiga faras aba weeyaan binisbati ilaa afraadihi markii afraaddiisa loo nisbeeyo markii maxay loo nisbeeyo afraadiisa markii loo nisbeeyo kolkaa faraskan dee farasku magacyu kale leeyahay soo ma ahayn ablaq iyo ashham iyo ash sow saa ma kale leh ablaq iyo sow balaayo ma kale leh haddii faraska madoobiya caddaawe waa laba faras ma garanaysaa haddii lagu idhaah maxay yihiin ereyga faras ihi markaad u nisbayso muxuu noqonayaa dee wixii ay kaga duwanaayeen insaanka buu noqonaya kolkaa laba tusaalaa adigu meesha inooga soo baxaya waxaan u malaynayaa tusaalaha horaa ka fudude ka hore ku dayso midba midku ka fudud yahay inu qaadanaynaaye wahwa haddaba daatigu alladii ka weeyi yadkhulu galaya fii xaqiiqati juز'iyaatihi juز'iyaadkiisa xaqiiqadiisa kal xayawaaniba weeyi binisbati marka loo nisbeeyo ila alinsaani walfaras marka loo nisbeeyo halkaa maxaa inagaga baxay kuliyiga qaybtii daatiga ahayd sow maaha waymaa caradiyun caradi inuu yahay haddaba kuliyiga qayb baa caradi la yidhaahdaa qaybta caradigiihi waxa weeyaan shayga aan daakhilka ahayn kuliyiga aan daakhilka ahayn oo dhan kuliyiga aan juska ahayn oo dhan jusulxaqiiqa waxa aan ahayn oo dhan ayaa maxay ah caradi kolkaa caradigaasi carab caama buu noqonayaa oo la wadaagsado waa maashi oo kale maashi insaanka ii sheeg baa lagu yidhi oo alxayawaanulmaashi baa tii imika maashi ma inagunbuu inagu gaar yahay mise waa laynala wadaagaa waa carab caam ah baa la yidhaha carab waxaynu ugu bixinay miyaad garanaysaa carabku waa shayga marna yimaada marna la waaye socodka inagu masifo joogta inoo abaa nolosha sow joogta inooma aha intaan aynu adduunka joogno intaynu nool nahay sow noloshu joogta inooma aha mise labada daqiiqadood midna noloshu way naga tagtaa midna waynu nool nahay joogta inoo tahay haddaba laakiin mashiigu sidaa noloshu joogtada inoogu too kale joogta inooguma aha waayo iminka inteenna yaa socda balina soo eega mid wax socdaaba inaguma jiro saa darteed mashiigu eeg waa carad weeyaan carad waa wax inagu imanaya marmarka badhkooda ee joogto aan inoo ahayn haddaan dhinac kale ka eegno ereygan carabka ihi markaynu maashi tusaalihiisa ka dhigno waa caam oo xoolaha iyo xayawaanka kale inala wadaagaan oo inoo gaar maaha carab caamaa maashiga la yidhaahdaa carab khaasa baa jire e carabka khaaskii waa maxay waa daaxik daaxikun bilquwa ereyga daaxikun bilquwa ihi waa carab ama daaxikun bilficli ba dheh daaxikun bilficli waa carab inuu carab yahay waxaad ku garanaysaa dee joogto inooma aha oo nin weligiiba qoslaya unimuu jiraa dhagdhagdhagdhag tunhaya intuu adduunka ku nool yaho dhan waa maya marmar unbaynu qosanlaa kolkaa waa carab oo waa shay caarid ah oo mar yimid carabkaasi haddaba waa khaas oo xoolo qoslaya weli maynu aragnay ka yaroo qoslaysa ma jirto sababtu waxa weeyaan qosalku inagu inoo gaar yahay xataa waraabaha kolkan ay leeyihin soomaalidu wuu qoslayaa qosal maaha wixiisu qosal maaha nimankan manaatiqadu qodi aynaan geli karin bay galeenoo waxay yidhaahdeen malaa'igta ayay dhex galeenoo baljoogay malaa'igtu may qosashaa bay yidhaahdeen mise ma qosasho waa badaynaan ka hadli karaynin kolkaa waxay yidhaahdeen qosalka inagunbaa iska leh xataa malaa'igta way u diideen kolkaa waa carad bay yidhahdeen khaas ah oo aadamahanunku gaar ah bay yidhahdeen waa nimankii falsafada ahaayo halkaa inagu gaari mayno waynu ka aamusaynaa su-aashoodaa dambe waad aragtaa carab khaas ah weeyaan kaasi haddaba waa carab khaasa carab caam ah iyo carab khaasa baa kala jira labadaasiba caradigay soo hoosgelayaan sow maaha waxaa kaloo caradiga soo hoosgelaya noocii oo nooc waa insaane insaan daati ma ahayne caradi buu ahaa fii bacdi almadaayib oo maalinka o dhan saddex madhab baa jira horta jinsiga iyo fasalku inay daati yihiin waa la isla garanaya carabka khaaska iyo carabka caamkiina inay caradi yihiin waa la isla garanaya maxaa soo hadhay nooca sow ma aha noocaasaa saddex madhab ku jiraan qolo daatigay raaciyeen qolana caradigay raaciyeen markaan daatiga marayey daatigaan kuu raaciye iminka markaan caradiga marayeyna caradigaan kuu raaciyo qoladii kalaan raacay qolana shay khaarij oo labada midnaba aan raacsanayn bay ka dhigeen waadi fahantaan u malayn walkuliyu kuliyigu buu yidhi imaa daatiyun inuu yahay wahwa daatigu alladii ka weeyaan yadkhulu galaya fii xaqiiqati juziyaatihi juziyaadkiisa xaqiiqadiisa kalxayawaani ereyga xayawaan aba weeyi binisbati marka loo leexiyo ila alinsaani iyo walfaras waymaa caradiyun inuu yahay wahwa caradigu alladii ka weeyaan yukhaalifu khilaafaya yukhaalifuhu isagaa khilaafaya mukhaalafadaasi waa wuxuu uga jeedaa yunaaqidhu buu uga jeedaa naqiid buu uga jeedaa suuna khilaafku inooga noqon kii manaatiqada khilaafka manaatiqadu khilaafka ma aha lugawiyiinta oo kale مناطقه خلاف waxay u yaqaaniin labada shay ee kala leexsan walow haba kulmaan haday doonaan laakiin imika naqiid buu uga jeedaa labada shay ay isku imanayeen weeyaan labada shay fadhi iyo taagnimo isku imanayaan ma jira imika ruux inaga inaga mida oo intuu mar qura wada sameeyo fadhi iyo taagni daqiiqad qura uu nin fadhi iyo taagni wada sameeyo ma jira mar qura uu la oranayo una fadhiyo una taagan yahay ma jiro waayo waa naqiid bay isku yihiin oo iska soo horjeedaan laakiin khilaafkan manaatiqada ma taqaanaa isagu saa ma ahe waa waxa kala leexsan oo maad garanaysaa waxaa kala leexsani wuxuu noqonayo waa taagni eg taagni iyo cunto akli iyo qiyaam waa laba shay oo khilaafu ka dhaxeeyo cinda almanaaia laakiin mayna kulmi karaynin taagni iyo cunto mayna kulmi karaynin nin maan la arkayn taaganna waxna cunaya way kulmi karaan iyagu kolkaa waxa wey manaaطiqadu noocan khilaafka u yaqaaneena kii manaaطiqada waynu diidaynaayo yukhaalifu ay yunaaqidhu asawaaba yaquula yunaaqidhu ka naqiidka ku ah inuu yidhaha bay ahayd sawaab wayma caradiyun caradi inuu yahay wahwa caradigu aladii ka weeyaan yukhaalifuhu kaa naqiidka ku ah ka daaxikiba weeyaan binisbati marka loo nisbeeyo ila linsaani insaanka markii loo nisbeeyo daaxik waa khaaso insaanka ayuuna ku yahay waad aragtaa binisbati ila alinsaan haddaba daatiguu tilmaamayaa eble wadaatiyu daatiga imaa maquulun khabar in looga dhigo fii jawaabi maa huwa maa huwa jawaabkeega in khabar looga dhigo bixasabi sharika wadaagsigii qadarkiisa markaynu ka eegno almaxdati ee barxara ah daatigu wuxuu khabar u dhacaa buu ku leeyahay lafdiga maa huwa maa huwa welibana markaynu xaggee ka eegno wadaagsiga inta ay ka wadaagsadaan xayawaankan noolahan kale ama ashyaadan kale inta ay ka wadaagsadaan marka lagaa weydiinayo waxaa lagu odhanayaa alinsaanu wlfaras famaa huma alinsaanu wlfarase famaa huma insaanki iyo farasku waa maxay bixasabi shariikati maxda qadarka ay ka wadaagaan insaanki iyo farasku qadarka meesha ay iska wadaagaan ay iskaga midka ka yihiin waa maxay maxaad u aragsan tahay insaan iyo faras xayawaannimo maaha bixasabi sharika markaynu idha waa nolosha weeyaan kolkaa alxayawaan baad jawaabta ka dhiga alxayawaan haddaba haddaan jawaabtii alxayawaanan ka dhigo xayawaan daati buu ahaa ereyga xayawaan ihi daati buu noqonaya wuxuu yidhi kii oo taa ka hadlaya wadaatiyu daatigu buu yidhi imaa maquulu nin khabar laga dhigo fii jawaabi maa huwa maa huwa jawaabkeega in looga dhigo bixasabi sharikati wadaagsigii qadarkiisa almaxdati ee baraxa la'ah kalxayawaani lafdiga xayawaan aba weeyi binisbati markaynu u leexino ila alinsaani waalfaras markaynu u leexino wahwa ljinsu jinsi baana loo yaqaanaa jinsi buu noqonayaa kaasi wa yursamu waxaa lagu tacriifiyaa rasmi buu ka cibaareeye ma arkaysaa wuxuu tilmaamayaa eeg xaqiiqadiisa in dee xaqiiqadiisa ilaah uni og yahay buu tilmaamayaa xaqiiqada ilahay ba wayursamu waxaa lagu rasmiyaayoo lagu tacriifiyaa biannahu jinsigu kuliyun inuu yahay halkaa maxaa soo gelaya kuliyun kolkaynu nidhaahno shantii kuliyaadda ahayd baa halkaa soo gelaya biannahu kuliyun kolkaynu nidhaahno maquulun waxa khabar looga dhigaa calaa kaiiriina wax badan mukhtalifiina oo kala duduwan bilcadadi cadadka tirada ku kala duduwan duuna alxaqiiqati xaqiiqadase cafwan waan sadartamay meel kalaan ku sadartamay calaa kaiiriina wax badan mukhtalifiina oo kala duduwan bilxaqaa'iqi xaqaa'iqda ku kala duduwan fii jawaabi maa huwa maa huwa jawaabkeega ayaana looga dhigaya wuxuu ina yidhi waa kuliyun e kuliyaatulkhamsihi muna soo gelayn meesha waa jinsi haddaba jinsiga asalkiisu ikhraaj maaha maquulun calaa kaiiriin markuu yidhi wax badan eg maquulun calaa kaiiriin mukhtalifiin wax badan oo iskhilaafsan markuu yidhi bilxaqaa'iqna isku khilaafsan maxaa inaga baxay nooca ayaa inaga baxay nooca oo noocu waa calaa kaiiriina mutafiqi xaqaa'iq laakiin mutacadid ah nooc waa waa xaqiiqada uu ka midaysan yahay muxuu ka kala duwan yahay cadadkuu ku kala duwan yahay zayd iyo camar iyo cumar famaa hum haddii lagu yidhaha maxaad odhan insaan soo maaha ereygan insaanihi muxuu jawaab u dhacay dee waa xaqiiqadoodu mid tahay zayd iyo camar iyo cumar mayna dadnimowni mayna ka dhexayn dadnimona mayna mid ahayn kolkaa noocii baa halkaa kaa baxay haddaba noocii ayaa halkaa inaga baxay wuxuu yidhi kii oo taa ka hadlaya wayursam waxaa lagu tilmaamaa jinsiga بأنه جنسه كلي نيويا مقول خبرنا لوغا دغو على كثيرين وحبدا على كثيرين راشا الشيخ لو هيا اريغا كثيره محو تلميا ما مفرد كلكو يحي. على كثير مفردكم محو تلماما اريغا كثير مفرد محو تلماما وحبدا سوما تلماما يا مس واحد بقى كثير ليلى سو مركي سهره مفرد هو سو جمع ما هين كثير كي جمع اها برسي جمعي كثير كي مركه هربا جمع كتسينيي برسي جمعي وكثيرين ده muxuu ku sii tusi jamacani waxalla wuxuu ku tusayaa ma jiro kolkaa luqadiiba ba khalad laga galayo calaa kathiirin un bay ahayd sacdudiinu taftaazaniga ayaa cibaaradan saxayo cala alkasra buu yidhi cala alkasra waxaana loo baahnaa cala alkasra erigaasaa loo baahnaa wayursam waxaa lagu tacriifiyaa biannahu isagu kuliyun inuu yahay kuliyigoo maquulun khabar loo looga dhigo calaa kathiiriin wax badan مختلفين كلا ددوان بالحقائق حقائق دو أي كلا ددوان تاي في جواب ما هو لبضي عرض بين قبحي عرض كخاص كي هنا في جواب ما هو ما هي أيوة أي شيء عرض كعام كي هنا جواب مرد عدي محامك وصعري وحبه وإما مقول إن مقول لو قدقه وإما مقول إن خبر لو قدقه في جواب ما هو ما هو جواب كيغا بحسب الشركة كل كان وذاك سيقى قدر كيسا كأغنو iyo wal khusuusiyati khusuusiyada macan mac ahaan qadarka ay wadaagsadaan iyo waxa ay la gaarka yihiin oo wada socdo markaynu eegno waa noocii moogtahay kan dambe oo hadalkani wuxuu ku cadfan yahay wa imaa maquulun tan maad arkaysa halkay ku cadfan tahay wadaatiyu saw inama odhan imaa maquulun fii jawaabi maa huwa wa imaa maquulun fii jawaabi maa huwa bixasabi sharikati walkhusuusiyati macan halkaa horuu ku cadfan yahay kal insaan lafdiga insaan aba weeyi بالنسبة مركا لو نسبيو إلى أفرادها أفراديسا نحو زيد وعمر بويان زيد إيا عمر إمك وحا لقو ويديي محييه قل ما هما هدي لقولا زيد إيا عمر محا لقا ويدينا يا أوفا ما هما ذا نوا معي وقدرك أي كوذاك سداني كمدي سنهين أيا لقا ويدينا يا إيا خصوصية دا خصوصية دا نواتا شخصك وحي أي كقدو نايين حيوانك كالي فرسكي إيا ضميريه وحي كقدو نايين كلها إنسان بعض راني سعدين jawaabta insaan baad odhanaysaa waana daati wahwa nawcu nooc baana loo yaqaanaa daatiga oo daati xaqiiqa ayuu sheekhani ka dhigay wayursam waxaa lagu tacriifiyaa noociga biannahu kuliyun inuu yahay kuliyigoo maquulun khabar looga dhigo calaa kaiiriina wax badan mukhtalifiina iskhilaafsan bilcadadi tirada isku khilaafsan maxay isku khilaafsan yihiin buu yidhi bilcadad duuna alxaqiiqatisa iskuma khilaafsano fii jawaabi maa huwa maa huwa jawaabkeega ayaana laga dhigaa oo iminka insaan wuxuu jawaab u noqdaa wax badan oo laakiin iskhilaafsan maxay isku khilaafsan fil adad la fil haqa'iq sayidi amar xaqiiqada ma isku khilaafsan yihiin xaqiiqadoodu mid kasta meena xayawaanaad qoon ahayn waa isku ma khilaafsan xaqiiqada laakiin tira ahaan bay isku khilaafsan yihiin wala fi jawaab ma huwa wa imma ghayru maqul maqul bainun ahayn oo khabar ba laga dhigin fi jawaab ma huwa an khabar looga dhigin bal ay maqulun khabar looga dhigo fi jawaab ayu shay'in ayu shay'in في جواب أي شيء شيقيبه هو يسوق في ذاته ذاته سوى هذا وفصل في كان ضمي اي ذاته لبا ما هو بي جواب الدعين وجنسه ما هو بوها بحسب شركة المحض لكن اي نوعبنا ما هو بو جواب الدعين لكن بحسب الشركة والخصوصية معا لبا لا تسوق ذاتي ما هين فصل باي نوصل هاري سمعين فصل كنا اسكيب ما هو جواب جواب ما دعي أي شيء بو يسوق جواب الدعين oo fasalka hadaad aragto naatiq iyo waxa la midka ayu shay inuu bay la isku weydiiyaa fama huwa hadii lagu yiraahdo fasal ma sheegi kartid meesha waad fahantaan uma laynaya wayma ghayru maqulin an khabar looga dhigin fi jawaabi ma huwa an khabar looga dhigin bal ay maqulu khabar looga dhigo fi jawaabi ayu shay shaygeebu huwa isagu fi daatihi oo ahaaday kaas khabar looga dhigaya wa huwa alladhi ka weeyaan yumayisu shay'a shayga ka sooca ama yushariku waxa la wadaagtada fil jinsi jinsiga kan naatiq ba weeyaan بالنسبة مركا لو نسبة إلى الإنسان وهو الفصل فصل بالن أيانا لو يقال ويرسم حلق تعريفيا فصلك بأنه فصلك كلي ينينوية يقال خبر لو قدقه على الشيء شيء أيا لو حنبارايو خبر لو قدقه في جواب أي شيء أي شيء به هو يسوى هذه في ذاته أيانا خبر لو قدقه يا الله سعود أي شيء هو في ذاته halka saddexdii daatiga haba inaga baxay soo maaha saddexdii daatiga haba halka inaga baxay waa jinsigii iyo fasalkii iyo noocii aradiga maxay noo soo haray waxaad ogaatay jinsiga in maa huwa la isku weydiiyo laakiin bixasabi sharikati almahdha noocana in maa huwa la isku weydiiyo laakiin bixasabi sharikati walkhusuusiyati macan fasalkana in ayu shay in la isku weydiiyo saddexdaa waynu soo ogaanay saw maaha wa ama alcaradiyu caradigi miyaa fa imaa an yamtanica inuu mamnuuc noqdo infikaakuhu kafakashadiisa can ilmaahiyati xaqiiqada uu ka fakado wa huwa alcaradu laazim caradka laazimka ah weeyaan aw laa yamtanica inuuna mamnuucba ahayn wa huwa alcaradu lmufaariq caradka mufaariqa ee faaruqa weeyaan wa kullu waaxidin mid kastoo minhumaa labadoodaa ka tirsani imaa an yakhtasa inuu khaas ku noqdo bixaqiiqatin waaxidatin وهو الخاصة ويان كضاحك ويان بالقوة والفعل ضاحك كقسلية قوة أهم كقسلية وين صابرنا يا ضاحك بالقوة وسلوحية ده والفعل نوا ضاحك بالفعل وكإمك القسلية نقنقلة إمك مركان سايدين سوء يقول ما أنت وذو قسليسي من قسلين وما شفت يا بمترو لكن سيدو قسليسي وبالقوة وذو سوبتنين القسشين وإمك هذا القسل يرسكا كينا تلاهدين تودنا مغشينيسي كل كان الضاحك بالقوة هذا الوجه كان كاسو كليه laakiin imika mid duulaya inaguma jiro bilquwa walaa bilficli nin imika waan duulaya hadduu yaa duuli karaa mu inagu jiraa ya mid imika duuli karo hawadaa maraya mu inagu jiraa intuu qacmaha laadlaadsado waa maya haddaba eeg daa'iriin ma nihin oo waa daa'ir ma odhan kartid laakiin maadaama qosalkii suurtageli noo yahay oo aynu qosli karno adaaxik bilquwa baa la yidhahdaa kadee qoslaba ee dhagdha kaga siiyaana adaaxik bilficli weeyaan iminku qoslayaaba weeyaan waad fahantaan malaynaya كضاحك بالقوة أو كلبة وي والفعل أو للإنسان لون نسبي وترسم وحلقو تعريفية خاصة بأنها إيد كلية كلية إنيتها تقال خبر لو قدقو على ما تحت حقيقة حقيقة هو استيد وحسوه اسكلية حقيقة واحدة كلية فقط أو كلية قولا حمل ولبنا عرضيا عرضيا قولك هو حمل جيم وفتح محمول قدقيد ويا قولك هو حمل تقال إيا مقول إيا وحاسونا نواضح حمل قدقيد ويا ومحمولك قولا عرضيا qowl caradiya ayaa welibana looga dhigayaa buu ku leeyahay wayma an yacuma inuu camimo xaqaa'iqa xaqaa'iq badan oo fowqa waaxidatin mid ka badan wahuwa alcaradu alcaam weeyaan kalmutanafis bilquwati walficli neefsade iminka neefsaduhu ma xaqiiqun buu gaar ku yahay xaqiiqada insaanku miyuu gaar ku yahay neefsade mise xooluhuna way neefsadaan xooluhuna way neefsadaan sidaa darteed almutanafis bilquwa walficli binisba lilinsaan markaynu u nisbayno iyo wagayrihi oo min alxayawaanaat ah dee gaar uma aha insaankii waa lala wadaagsadaa carab caamuu noqonaya waa maashikaan anuu kuugu tilmaamayey marka hore oo kale mashigii laynala wadaagsanaya wa yursam waxaa lagu tilmaamaa biannahu kuliyun kuliyi inuu yahay yuqaalu khabar laga dhigo calaa maa taxta xaqaa'iqa xaqaa'iq hoostood waxaa soo hoosgelaya xaqaa'iqdoo mukhtalifatin iskhilaafsan qowlan xamli baa looga dhigaya caradiyan caradiya welibana halkaa waxaa inoogu dhammaaday kuliyaat lkhamsaha shantii kuliyaat lkhamsaha ahaa oo tacriif uu inoogu soo kordhay الرحيم القول الشارح قول الشارح wixii la odhan jiray ayuu halkan sheekhu ka bilaabaya haddaba qowl marka la idlaaqo murakabka ayuu ku dhacaa waxaynu dareemaynaa sheekhu kolkaa inuu qaatay ereyga odhanaya tacriifku waa murakabuun ragga badhna waxay qabaan meeye basiidna waa noqdaayoo basaa'iduna tacriif way leedahay ashaarix buu yidhi qowlku isagaa wax sharxaya sharxana waxaa la yidhaahdaa dee basdinta iyo caddaynta ayaa la yidhaahdaa haddaba qowlu shaarixu waa tacriifka isagaa shaarixoo wax sharxaya haddii looga jeedo sharaxaasi asharxu bidaatiyaad haddii looga jeedo xadka taamkaa unbuu noqonaya haddii mutlaqu tamyiis looga jeedona xataa waxaa iska soo gelaya rasmigii inkastay rag badani diidayaan haddaba qowlkaa shaarixaynu ka dhignay ama xadkan aynu shaarixa ku tilmaamayno isagu shaarix maaha e waa majaas shaksigaa shaarix ah isaguna waa wasiiladii weeyaan waxa weeyaan isaguna aaladii wax lagu sharxayey ayuu noqonayaa alqowlu shaarix qowlu shaarix baa loo yaqaanaa oo culimmadu waxay yidhaahdeen qowlu shaarix ragga badhkoodna tacriif bay yidhaahdeen ama mucarif bay u yaqaaniin mucarifka laftarkiisuba waa majaasun isaguna alxaddu xadka waxaa loo yaqaanaa qowlun waa qowl daallun ku tusinaya calaa maahiyati shayi shayga xaqiiqdiisa iyo dhabtiisa ayuu ku tusinayaa haddaba xadka waxaa luqada la yidhaha manciga almancu baa la yidhaha xadka kanna waxaa xad loogu bixiyey tacriifka waxaa xad loogu bixiyey kan la tilmaamaya waxa aan ahayn oo dhan ayuu manciyayaa uu u diidayaa inay meesha soo galaan saasaa xad loo yidhi isilaaxa waxaa xad la yidhaahdaa maa yalzamu min macrifatihi macrifatu lmadluub shayga uu ka dhalanayo markaad isaga fahantid in macrifatu lmucaraf mucarafkii la tacriifinayeyna la garto maa yalzamu min macrifatihi macrifatu lmucaraf kaasaa xad loo yaqaanaa istilaaxa oo mar alla marka aad ta xadka beratid xadka mar alla marka aad dareentid ayaad mucarafkiina dareemaysaa haddaba culimmadu waxay yidhaahdeen waxa waajib ah marley maadaamaynu tacriifka ku tacriifinay maa yalzamu min macrifatihi macrifatu lmucaraf oo tacriifka kaa aynu siinay tacriifkiisii waxa waajiba tacriifka inaad marka hore taqaanid kadibna mar alla marka tacriifkaasi uu kugu soo dhacu laabtaada ku soo dhaco ayaad mucarafkii garanaysaa bay ku leeyihin mucarifka markuu laabtaada ku soo dhaco ayaad mucarafka garanaysaa laakiin looma jeedo mucarifka baro horta haddana kadib mucarafkaad barani sidaa looma jeedo mucarifka waaba taqaanaa xayawaanu naatiqa ayaa taqaanaa noolaha fikira haddaba markaad xayawaanu naatiq ay laabtaada ku soo dhacdo waxa ku soo dhici kii la tilmaamayey ee insaan ahaa xayawaanu naatiq waa mucarifkii wax tilmaamayey insaanna waa mucarafkii la tilmaamayey tacriifka ama xadka istilaaxa waxaa loo yaqaanaa maa yalzamu min macrifatihi macrifatu macrifatu lmucaraf waxa markaad isaga beratid uu ka dhalanayo mucarafka in la bartaa mar kastoo xayawaanu naatiq aglaabtaada ku soo dhacood fahantid maxaad garanaysaa insaankii baad garanaysaa mar kastood xayawaanu naahiq uu kugu soo dhaco oo dareentid maxaad garanaysaa dameerkii baad garanaysaa oo kii la tilmaamayey ah haddaba ragga barh baa yidhi xadku tacriifba male oo inagu soo xadka maynaan tacriifinin xadku tacriifba male bay yidhaahdeen waayo haddii xadka tacriif loo sameeyo tacriifkaa aad u samaysay baa isna tacriif kale usii baahani tacriifkaasina mid kale usii baahani tacriifkaa kalena mid kale usii baahani wahakadaa kolkaas sidaa darteed waxay yidhahdeen xadkayaan tacriifba loo yeelin oo dee wixii aynu soo musalsalkii aynu garanayno ee bilaa nihaayada ahaa ayuu inaga noqonayaa bay yidhahdeen ragga badhkood oo xadku tacriif ma leh waa la diiday hadalkaasoo xadku musalsal buu inaga gelayaa tacriifkiisu waxay sax noqon lahayd hadduu xad kastaaba tacriif gaara u baahanayo laakiin xad kastaaba tacriif gaara uma baahnaanaye xad kastaaba kolkuu magacii tacriif ahaa qaatay mid qura unbaa tacriif u wada noqonaya xad kastood aragtid wamaa yalzamu min macrifatihi macrifatu lmaxduud ama macrifatu lmucaraf iminka xadkii kolkaynu saa ku tilmaanno haddii kaa tilmaantiisa isii tilmaan lagu yidhahna intaa unbaad ku tilmaami kolkaa waa tilmaantan unbaa ka wada dhaxaysa xad oo dhan tacriifkiisu waa intaa alxaddu xadku qawlun waa qowl qowlku murakabkaa la odhan jiray baynu nidhi culimadana khilaaf baa ugu sugan baynu nidhi qowlka oo daalun tusinaya calaa maahiyati shay shayga maahiyadiisa maahiyada waxaa loo yaqaanaa wuxuu shaygu shayga ku yahay wuxuu shaygu maxay ku yahay shayba uu xaqiiqada shayga waxaad adigu adiga ku tahay ayaa la yidhaahdaa maahiyo haddii maahiyatu shay lagu yidhaha waa waxaad adigu adiga ku tahay ama shaygu shayga uu ku yahay xaqiiqaa la yidhaha xaqiiqada shaygaa la yidhaha ereyga maahiyeah halkuu ka yimid haddaynu eegno maahiyo nimanka manaadiqada la yidhaahdaa waa niman su'aal badan wax kastay arkaanba maahiya bay yidhahdeen maahiya bay yidhahdeen maahiya waa su'aal istifaamiya maadii istifaamiyada ahayd iyo hiyadii weeyaan kolkaa maahiya waa maxay maahiya waa maxay iyadu ereygii maahiya ahaa ee laba ee maadii dee istifaamiyada ahayd iyo hiyadii damiirka ahayd ka koobnaa ayay kelmad qura ka dhigeen kolkaasay maxay yidhahdeen maahiya kolkaasay ta'dii taa u naqliga ahaydna raaciyeen markaas yidha maahiyatu shay shayga maahiyadiisa waa xaqiiqdii shayga wuxuu shaygu shayga ku ahaa weeyaan kolkaa haddaba alxaddu xadku qowlun qowl weeyaan qowlka oo daalun ku tusinaya calaa maahiyati shay shayga xaqiiqdiisa ku tusinaya xaqiiqda shayga ayuu ku tusiyaa wa huwa isagu alladii ka weeyaan yatarakabu ka kooban min jinsi shayi shayga jinsigiisa iyo wa faslihi fasalkiisii alqariibayni ee qariibaynka ahaa muxuu xadku iskaga tagaa buu yidhi wuxuu iskaga tagaa min jinsi shay wa faslihi alqariibayn shayga jinsigiisa iyo fasalkiisa qariibka ah kal xayawaani naatiqba weeyaan kolkaynu xadka doonayno xadkii waa maxay haddaba waa xayawaanu naatiq binisbati markii loo eego ila alinsaani insaanka oo xayawaanu naatiq waa xad ama waa tacriif mar kastood xayawaanu naatiq fahantana insaan baad fahmaysaa xayawaanu naatiq jinsi iyo fasal qariiba ayuu ka kooban yahay wa huwa alxaddu xad weeyaan ataamu oo taam ah xadka taamka ah weeyaan iyo walxaddu xadkii weeyi annaaqisu ee naaqiska ahaa walxaddu naaqis miyaad garanaysaa halkuu ku cadfan yahay alladiigiibuu ku cadfan yahay wahwa xadku alladiika weeyaan yatarakab min jinsi shay wa faslihi lqariibayn walxaddu naaqisna weeyaan owowgu bimacnaa ow buu noqonayaa walxaddu iyo awilxaddu xadka annaaqisu ee naaqiska ah iyo xadka naaqiska ah wahwa xadka naaqiskiihi alladiika weeyi yatarakab ka kooban ama iskaga taga min jinsi shayi shayga jinsigiisa shaygii albaciidi baciidka ahaa iyo wa faslihi fasalkiisii alqariibi qariibka ahaa jinsi baciida iyo fasal qariib ah labadaasu iskaga tagaa isaguna jinsi baciida iyo fasal qariiba kaljasmi naatiqba weeyi binisbati ila alinsaan oo ereyga insaanihi dee jinsi buu leeyahay baciid iyo jinsi qariiba iyo jinsi abcada iyo waxaasuu leeyahay kolka xayawaan baa ugu dhowaa jismina uu ka sarreeyaa haddaba jismu naatiq haddaynu nidhaahno xad jinsi baciida iyo fasal qariib uu ka kooban yahay waxaynu kolkaasoo kale ku tacriifinaynaa maxay inuu yahay tacriifkaasi maxaynu ku tilmaamaynaa naaqis haddaba halkaa waxaynu ka qaadanay xadka taamka ah waynu fahanay xadka naaqiska ana waynu fahanay warasmu iyo rasmiga ataamu ee taamka ah rasmi taamaa isma jira rasmigu calaamaduu ahaan jiray waxa kan rasmi loogu bixiyey kiina xad loogu bixiyey ka xadyihi daatiyada shayguu caddeeyaa oo daatiyada shaygu waa jinsigii iyo fasalkii oo kuwiiba ku sheegan inta badan waxa kan rasmi loogu bixiyey daatiyaadkiibuu aan sheeganayn inta badan oo inta badan khaas rasmigiisii calaamooyinkiisii baa sheegan carabku muxuu ahaa calaamadiisii soo mahayn aahaartiisii soo mahayn aahaartiisaa lagu tacriifinaya warasmu iyo rasmi weeyaan ataamu oo taam ah wahwa rasmiga taamkiihi alladii ka weeyaan yatarakab isna iskaga taga min jinsi shayi qariib jinsiga qariibka ah iyo wa khawaasihi khawaastiisa allaasimati lahu isaga laazimada u ah kalxayawaani daaxikba weeyaan fii tacriif linsaan insaanka marka la tacriifinayo iminka nololna wuu leeyahay laakiin waa lala wadaagaa dixkina wuu leeyahay oo waa aahaar iyo calaamadii rasmigiisii waa calaamadiisii weeyaan dixkigu isaguna laazim ku yahay kaas rasmiga waxaa loo yaqaanaa taamka ah markuu jinsi qariiba iyo iyo khawaaso uu ka kooban yahay warasmu naaqisu rasmiga naaqiska ah weeyaan isaguna wahwa rasmiga naaqiskiihi alladii ka weeyi yatarakab isna ka koobnaanaya ama iskaga tegaya min caradiyaatin caradiyaat takhtasu jumlatuhaa isku geyntoodu ay ku gaar noqonayso bixaqiiqatin waaxidatin xaqiiqo keliya haddii caradiyaad ka waran caradiyaadka midina gaarnimadiisa shaygan ugu khaas ma aha laakiin caradiyaadkan marka la isku wada keeno ayuu shaksi quha ayuu nooc qura khaas ku noqonaya kaasina rasmi naaqisuu noqonaya waa takhtasu jumlatuhaa laakiin hadda takhtasu mufradaatuhaa ma aha oo mufradka lama kala leh jumladunbaa aha bixaqiiqatin waaxida ka qowlinaa fii tacriifi ilinsaan insaanka markaynu tacriifinayno waxaynu odhanaynaa inahu maashin waa lugeeya calaa qadamayhi labada lugood buu ku lugeeya cariidul adfaar wuu cidiyaa ballaadhan yahay baadi lbashara jidhkiisaa muuqda mustaqiimu lqaama taagnidiisuna way toosan tahay daxaakun biabci abci ahaanna waa u qoslaa ashyaadani haddaba insaanka marka laisku wada geeyunbu insaankuuni la gaar yahay mid kasta waa lala wadaagsadaa ka u dambeeya unbay culimmadu yidhahdeen malhala lama wadaagsado daxaakun biabciga inahu maashin calaa qadamayhi yaa la wadaagsada malada waa maya digaaggaa la wadaagsada inahu maashin calaa qadamayhi sifadaa digaaggaa la wadaagsada cariidul adfaar ayaa la wadaagsadaa shimbirahaa la wadaagsadaa ama lada dhe lada ayaa la wadaagsataa oo lada waa cariidul adfaar waa sidan cidiyaheena oo kale ayay teedu u baxdaa waa cariidul adfaar baadi lbashara jidhkiisu yuu muuqdaa oo insaanka la wadaagsada ariga jidhkiisu muu muuqdaa dhogor baa saaran lada geela waxaa dhogor baa wada saaran laakiin yaa baadil basharaa sida jidhkeennan dee inaga ninninba xaadu yaala ayaa xaadu ka soo baxdahay sidan insaanku u badan yahay yuu jidhkiisu suubaan yahay maska oo kale masti male weli maynu aragnay waa baadil bashara isagu mustaqiimulqaama yaa la wadaagsadaa oo mustaqiimulqaama ah geedaha oo kale geeduhuna mayna sidan insaanku u baxoo kale u bixin daxaakun biabcin bay culimmadu yidhahdeen malaha lalamale laakiin haddaba daxaakun biabci iskaga tago inahu maashin calaa qadamayhi sifadaa iyo cariiduladfaar labadaa sifo markaad isku geysid weli mid baa baxaya markaaba maashin calaa qadamayhi muuna digaaggii bixin ee muuna digaaggii soo gelaynin laakiin cariiduladfaar buu ku baxay oo digaaga cidiyiisu sidan insaanka ma haddii cariiduladfaar yaa la wadaagsanayey lada saw ma ahayn maashin calaa qadamihida horey ku baxday oo ladu ma laba lugood bay ku socotaa mise afar intaasay ku soconaysaa kolkaa hakadaa sifooyinkani marka la isku wada geeyo unbu shaksi qurihi yeelanaya laakiin mid mid haddii loo eego waa lala wadaagsadaa caradiyaadka noocaas oo kala ah kolkii wax lagu tilmaamo waxaa loo yaqaanaa rasmi naaqisa iyo warasmu naaqisu rasmiga naaqiska ah wahwa rasmiga naaqiskihi alladii ka weeyaan yatarakabu ka koobnaanaya min caradiyaatin caradiyaad takhtasu jumlatuha isku geynteedu ay gaar ku noqonayso bixaqiiqatin waaxidatin xaqiiqo keliya ka qowlinaa odhaahdeenaba weeyi fii tacriifi alinsaan insaanka markaynu tilmaamayno innahu maashin waa lugeeya calaa qadamayhi labada lugood buu ku lugeeya cariidu ladfaar wuu cidiya ballaadhan yahay baadi lbashara jidhkiisaa muuqda mustaqiimu lqaama jooggiisuna waa toogsan yahay daxaakun biabci abci ahaanna waa u qoslaa adiga ayaa lagaaga baahan yahay haddaba inaad sharxa soo eegatide halkaa hainoogu jooga maanta qadiyaddii ayuu sheekhu halkan doonayaa inuu inooga bilaabo waana muqadimadii maqaasidda alqadaaya waa jamcu qadiya waa almadaaya oo kale waana jamcu madiya alqadiyatu qadiyaddu qowlun horta waa qowl yasixu waxaana asaxaya an yuqaala in la yidhaahdo liqaa'ilihi ninka qaa'ilka u ana lagu yidhaahdo annahu saadiqun fiihi run buu ku sheegayaa ow kaadibun amaa been buu ku sheegayaa qadiyaddu waxa weeyaan qowlka ruuxa ku hadla la odhanayo ruuxaasi run buu sheegay amaa been buu sheegay waa khabarkiiiyo moogtaa inshihii baa kaa baxaye inshihii ayaa meeshaa inaga baxay haddaba qowlun markuu yidhi qowlku murakab buu ahaan jiraye waxaan dareemaynaa marley murakabuun inuu soo gelayo yasixu an yuqaala buu yidhi waxa asaxaya hadda waa la odhanayaa mar kaste maaha waxa asaxaya buu ku leeyahay in la yidhaahdo oo liqaa'ilihi lagu yidhaahdo innahu saadiqun fiihi ow kaadibun labada midunbaa asaxaya wahiya haddaba qadiyaddu imaa xamliyatun xamliyo inay tahay waxa qadiyadda qadiyad loogu bixiyey qadaa wuu xukumay baa la odhan jiray qadiyana waa waxa la xukumo waa faciilun bimacnaa mafcuul kolkaa waxa la xukumay qadiyaddan dhexdeeda ayaa arrin la xukumay ama kicid baa la xukumaya haddaad zaydun qaa'imun tidhaa ama kicid la'aan baa la xukumaya aduu xukun baa dhacaya meesha saasaa qadiyad loogu bixiyey oo xagga xukunka la xukumay ayaa la milicsaday markii magacan la bixinayay wahiya qadiyadani imaa xamliyatun xamliyo inay tahay xamliyo inay tahay buu ku yidhi xamliyadu waa nisbatun ilaa xamlin xamligana wuu inoo iman doonaaye amaa maxmuulka waxaa loo yaqaanaa wixii xagga dambe khabarka aynu odhan jirnay ma garanaysaa ama musnadka wixii la odhan jiray musnadkaa ka guda ballaadhane waxay balaaqadu musnadka odhan jireen waxa ayaa maxmuul la yidhaahdaa haddaba qadiyaddani xamliyada waxa xamliye loogu bixiyey maxmuul ayaa dhexdeeda ku jira maxmuulkii baa loo nisbeeyey saase xamliye loogu bixiyey likowni almaxmuuli fiiha ayaa xamliye loo yidhi waxaad is leedahay maa mawduuciyaba la yidhaahdo waayo mawduucba wuu ku jiraaye maa mawduuca loogu magac daro waxa mawduuca loogu magac dari waayey inta badan faa'iidada juska dhammayska tiraa waa maxmuulka weeyaan waa kii maxamed ibni maalig odhan jiray walkhabaru huwa lmuti walkhabaru ljuz-u lmutimu lfaa'ida khabarku isaga ayaa maxay abuu yidhi juska dhammayska tiraya faa'iidadu waa khabarka buu yidhi saasaa xagga khabarka loo milicsado xamliye loo yidhi wahiya iyadu imaa xamliyatun xamliye inay tahay ka qowlinaa qowlkeennaba weeyaan zaydun kaatibun aynu nidhi wa imaa shardiyatun shardiyo inay tahay waxa shardiyo loogu bixiyey adawaatu shardi ayaa dhexdeeda ku jira marley adawaatu shardi baa laga helayaa saasaa shardiyo loogu bixiyey mutasilatun oo mutasilo ah welibana shardiyadu mutasiliyo munfasilay u qaybsantaa shardiyo mutasilo ah buu ku yidhi ka qowlinaa qowlkeennaba weeyaan in kaanat ishamsu cadeeddu hadday tahay daalicatan mid soo baxday fa nahaaru nahaarku mawjuudun waa mawjuud oo wuu jiraa nahaarkiina waa mawjuud waa shardiyo mutasilo ah waxa xidhiidha labadeedan qaybood ee qadiyaddu ay ka kooban tahay ayaa xidhiidh leh sidqigay ku xidhiidhaan bimacnaa duluucu shamso iyo wujuudu nahaar xagga runtay ku xidhiidhaan oo haddii duluucu shamso la helo wujuudu nahaarna waa la helayaayo runtii bay ku xidhiidhayaan haddii duluucu shamse la waayo kaasi been noqdo wujuudu nahaarkiina been buu noqonayaa mutasile waxaa loogu bixiyey ajsaadan ay qadiyaddu ka kooban tahay ayaa sidqiga ku xidhiidha ama ki ayaa sidqiga ku xidhiidhaya ama kidbi ku xidhiidhaya waymaa shardiyatun mutasila shardiyo mutasila ah inay tahay ka qowlinaa qowlkeennaba weeyaan in kaanat ishamsu daalica cadeeddu hadday tahay mid daalica ah oo soo baxday fannahaaru mawjuudun maalin baa la joogaa wa imaa shardiyatun munfasila shardiyo waxaa loogu bixiyey liwujuudi adawaati shardi fiihaa adawaatu shardi baa ku jira munfasilanimadanna waxa weeyaan qadiyaddu labada darafay ka kooban tahay ayaan runta ku wada xidhiidhaynin e kala ordaya oo midna run buu noqoni midna been buu noqonaya meel bayna iskugu imanaynin saasaa munfasilo loogu bixiyey ka qowlinaa odhaahdeenaba weeyi alcadadu imaa an yakuuna zawjan aw fardan iminka qadiyadda labadeeda darafood waa zawj iyo fardiye meel muu iskugu imani iminka arbaca miyay noqonaysaa tiro isleeg iyo tiro kala dhiman mar qura meel iskuguma imanayaan dee zawj iyo fardi waalcadadu cadadku imaa an yakuuna inuu noqdo zawjan zawj inuu noqdo zawjka waxaa loo yaqaanaa waxa si isla-eg u qaybsama aw fardan fardi inuu noqdo fardiguna ma aha mid eh waxa loo yaqaanaa tirada si isla-egan u qaybsamaynin taasaa fardi noqonaysa waljuz'u alawalu juska haddaba awalkiihi eg wuxuu doonayaa inuu tilmaamo haddaba qadiyadda labadeeda juz waljuz'u alawalu juska awalkiihi min alxamliyati xamliyada xaggeega yusamaa waxaa lagu magacaabaa mawduucan mawduuc baa lagu magacaabaa qadiyaddu hadday tahay xamliyo juska awalka ah maxaa la odhanayaa mawduuc baa la odhanayaa haddaba awalnimadani ma aha fi dikriye waa fi rutba eeg juska awalka ah waxaa laga yaabaa juska awalka ah kolkaynu leenahay inuu xagga dambeba yaallo uu aakhirba xisaaban yahay rutba ahaan buu awal ku yahay ee sheegidda lama qiimaynayo halkuu ku sheegan yahay lama qiimaynayo waljuz'u alawalu juska awalka abuu ku yidhi oo min alxamliyati xamliyada ka ahaaday yusamaa waxaa lagu magacaabaa mawduucan baa lagu magacaabaa wathaanii juska haaniga ah maxmuulan maxmuul baa lagu magacaabaa waljus'u alawalu juska hore oo min ashardiyati shardiyada ka tirsanna yusamaa muqadaman baa la yidhaahdaa wathaanii juska haaniga ana taaliyan taali baa la yidhaahdaa afartii magacba oo ka uu ku kala siiyey waalqadiyatu qadiyaddu imaa muujabatun muujabo inay tahay ka qowlinaa qowlkeenna weeyaan zaydun kaatibun aynu ku qowlnay zaydun kaatibun waa muujabo wa imaa saalibatun saalibo inay tahay ka qowlinaa odhaahdeenna weeyaan zaydun laysa bikaatibin aynu nidhi zaydun laysa bikaatibin wa kullu waaxidatin mid kaste oo minhumaa labadaa ka tirsani imaa makhsuusatun makhsuuso inay tahay kamaa dakarnaa waaba kuwanan soo sheegnay oo zaydun kaatibun iyo zaydun laysa bikaatibin labaduba waa makhsuuso makhsuusadu waa jus-iyigii de aynu qaadanay zayd aha mawduucu markuu jus-iyi yahay makhsuusaynu odhanaynaa wa imaa kuliyatun kuliyo inay tahay musawaratun suur leh suurku kulliya juz-i buu noqone ka qowlinaa qowlkeenna weeyaan kullu insaanin insaan kastiba kaatibun waxbuu qoraa walaa shay-a shay oo min alinsaani insaanka ka tirsanay bikaatibin ma aha waa muujabadiiyo saalibadii oo kuliye ah labadiiba sow maha suur kuliya le waymaa jus-iyatun musawara jus-iyo suur le inay tahay ka qowlinaa qowlkeenna weeyaan bacduulinsaani kaatibun wa bacduulinsaani laysa bikaatibin bacduulinsaani insaanka bedhkii kaatibun waxbuu qoraa wa bacduulinsaani insaanka bedhkiina laysa bikaatibin waxba ma qoro halkanna jus-iyada labadeedii qaybood buu ku sheegay sow maahayn marka koowaad wuxuu inoo sheegay maxay shakhsiyada labadeedii buu inoo sheegay ama makhsuusada labadeedii haddana kuliyada labadeedii haddana jus-iyada labadeedii lix buu inoo marayaa sow maahayn muhmaladii unbaa inoo laaban wa imaa an yakuuna kadaalika inuu sidaasoo kale noqdo buu ku leeyahay wa tusamaa waxaana lagu magacaabaa ee kadaalikada maad garanaysaa waa jus-iyadii wa ima an yakuuna kadalika jus-iyadoo kale inuu noqdo haddee jus-iyo inuu noqdo ma aha jus-iyada oo kale inuu noqdo buu ina leeyahay oo jus-iyada oo kale waxa waa maxay waa muhmalada alla yakuuna buu yidhi miyaa haa haa sax weeye waa runtiin wa imaa allaa yakuuna inuuna noqonin kadaalika sidaa aynu soo sheegnay oo xagga suurkaa kolkaa la eegayaa xagga suurka ayaa la eegayaa inuu suur kuliyiya uuna wadanin suur jus'iyina una wadanin shaksiyana uuna ahayn kolkaas saas way noqonaysaa xagga suurkaa la eegaya laakiin waxa kaloo sax ah wa ima an yakuuna kadaalika oo laakiin ismushaaraha jus'iyada un loo celiyo waa sax iyaduna oo wa ima an yakuuna kadaalikadu waxa weeye kadaalikadu waa mila aljusiya buu noqday mila aljusiya eeg hadda jusiye nafteed ma aha mila aljusiya kitaabkeenna markaynu sullamka maraynay maxaynu soo marnay markuu ka hadlayey wa miluhaa markuu soo marayey muxuu ina soo lahaa saalibada ju waxaan doonayaa soo inama lahayn fii quwati aljusiya muhmeladu maxay qabtaa buu ina soo yidhi fii quwati aljusiya kolkaa quwatulju'iyadiibuu iskaga tashbiihinayaa markaana haddaynu ihbaat ka dhigno hadda iska ilaaliya wa ima allaa yakuuna inuuna noqonin kadaalika waxa aynu soo sheegnay inuuna noqonin wa tusamaa waxaana lagu magacaabaa muhmelatan baa lagu magacaabaa ka qawlinaa odhaahdeenaba weeyaan alinsaanu kaatibun aynu ku qowlnay haddaba alinsaan asha haddaan jinsiye ka dhigo kuliyayba noqonaysaa haddaan insa ashan haddaan cahdiye ka dhigana shaksiyayba noqonaysaa haddaan asha ku jirta cahdi bacdiya ka dhigana jus'iyayba noqonaysaa laakiin haddaan asha ka dhigo tii xaqiiqiyada ahayd markaa unbay muhmelo noqonaysaa ayaa iska ilaali asha haddaan maxay ka dhigo baan ku idhi xaqiiqiyadii haddaan ka dhigo unbay muhmelo noqonaysaa inta kale mar kuliyay noqon kartaa mal jus'iyay noqon kartaa ashu ashu way hadal badan tahay alinsaanu kaatibun waa muhmeladii oo muujaba ah walinsaanu laysa bikaatibin waa muhmeladii oo saaliba ah haddaba halkaa muxuu inooga baxay sideed qaybood saw maaha idan idan idan idan ila eegayaa qaybaheega shardiyada tii mutasilada ahayd buu soo qaatay wuxuu yidhi walmutasilatu mutasiladu imaa luzuumiyatun luzuumiyo inay tahay mutasilo luzuumiye ah iyo mutasilo itifaaqiye ah saasay u qaybsantaa mutasilada luzuumiyadiihi waa maxay waa mutasilada qadiyadda labadeeda darafood ama labade qadiyaddu labadan qaybood ay ka kooban tahay markay iska dhalanayaan iyagaa sabab isku ah ay iska dhalanayaan hadday iska dhalanayaan ay iska laazimayaan oo taaligu hadduu muqadamka ka laazimaya ka warran ama uu ka dhalanayo taaligu muxuu ka dhalanayaa baynu nidhi muqadamka kolkaa luzuumiya la yidhaha way iska laazimaan bal hadda eeg ka qawlinaaba weeyaan in kaanat ishamsu cadaadu hadday tahay aalicatan mid aalica ah oo soo baxday فالنهار نهاaرku موجود waa موجود hadaba taaligu سوف النهاaر موجود maaha وuجوuد النهاaر muxuu ka dhaشhaa ama uu ka laaزimaa طلuuع شhaمس sw maahayn sow labadaasi ma kala laaزimayaan waa waa muتaصilo لزuumiye a la yidhah markaasoo kale waa لزuumiyo والمuتaصilaةu muتaصiladu إma لزuumiyaة inay tahay ka qowlinaa qowlkeennaba weeyaan in kaanat الشhaمس cadaadu hadday tahay aaلcaةa mid aaلca ah فالنهاaر نهاaرku موجuud waa موجuud وayma اتiفاaqiyaة اتiفاaqiye inay tahay waxaa laga yaabaa inay اتiفaaqiye tahayna way dhici kartaa ka qowlinaa qowlkeennaba weeyaan in kaana الإنسaaنu insaanku hadduu yahay نaaطiقan mid hadla فالximaaru dameerkuna naahiqun wuuciya saw run maaha insaanku saw naaiq maaha laakiin ximaarkuna ma naahiqba waa haa laakiin haddaba taaliga oo alximaaru naahiqihi ma wuxuu ka dhashaa nuطqu نahaar ma mar alla markuu dadku hadlunbu dameerku ciyaayo oo cida dameerkuba waxay ka dhalataa hadlidda dadka hadalku ka dashaa waa maya kolkaa taasi ma jirto waa itifaaqiya la yidhahyo way iswaafaqeenuun itifaaqiyo way iswaafaqeenuun waayo waxaynu ku garanaynaa inay iswaafaqeenuun haddii iminka tusaale ahaan ayn kelmadda dambe ee fal xayawaanaan u bedelno dee been bay iska noqonaysaaba in kaana alinsaanu naatiqan insaanku hadduu yahay naatiq falxajaru xayawaanu xajarkiina waa maxay waa xayawaan mayna been cad ahayn dhagixim xayawaan buu noqonaya waa maya kolkaa been cad waayo inay itifaa labadani way iswaafaqeenuune wax kaloo jiraaba ma jiro laakiin kuwa way iska laazimayeen waalmunfasilatu munfasiladu imaa xaqiiqiyatun saw mutasiladii inooma qaybinin mutasilada muxuu inoogu qaybiyey sheekhu luzuumiyo iyo itifaaqiyo luzuumiyadaa iyo itifaaqiyadaasi labay usii qaybsamayaan muujabo iyo saalibay usii qaybsamayaan imisay noqonaysaa kolkaa mutasiladu afar bay noqonaysaa afar mutasila may haysaa ha bal hadda munfasiladan aan eegno wاlmunfasilatu munfasiladu imaa xaqiiqiyatun xaqiiqiyo inay tahay ka qowlinaa qowlkeenna weeyaan alcadadu cadadku imaa zawjun inuu yahay wa imaa fardun inuu yahay waa maanicatu ljamci waalkhulwitaynu odhan jirnay labada erey runna ma wada noqon karaan beenna ma wada noqon karaan iminka cadadkani waxaan ku idhi labaan soo qaaday haada alcadad baan idhi waa laba hadda imaa zawjun wa imaa fardun waa midkee waa zawjtee laakiin labadaa marnaba lama wada waayi karo lamana wada heli karo kolkaa iyadu waa nooca wahiya imaa maanicatu ljamci waalkhuluwi inay tahay macan maanicatu ljamci waalkhuluwi labada jamacana way manciyaysaa oo lama wada helayo khuluwigana way manciyaysaa oo lama wada lama wada waayayo kamaa dakarnaa waaba tusaalahan aan soo sheegay alcadadu imaa zawjun wa imaa fardun cadad aan labadaa midna ahayn maa la heli zawjina aan ahayn fardina aan ahayn tiro maa la helayaa zawj iyo fardi midtoon aan ahayn la heli maayo tiro labadaba wada amaa la heli tiro zawjna ah fardina ana maa la wada heli labadaas may wada rumoobayaan haddaba waxa weeyaan iminka maanicatuljamci oo labadaba lama wada helayo zawj iyo fardi lama wada helayo waalkhuluwi lamana wada waayayo oo wax cadad ah oo labadiiba midna aan ahaynna lama waayayo buu ku yidhi kamaa dakarna wa imaa maanicatu ljamci faqad waxaa laga yaabaa inay noqoto maanicatuljamci uun oo maanicatuljamci uun bay noqonaysaayo waan la wada helayne waan la wada waayi karaa waan la wada helaynin oo jamacan unbay manciyaysaaye laakiin khuluwiga ma manciyayso waa la wada waayi karaa ka qawlinaa waa qowlkeennan haada shayu shaygani imaa an yakuuna shajaran inuu yahay geed aw xajaran ama inuu dhagax yahay bal hadda eeg waa record kanba haada shay imaa an yakuuna shajaran aw xajaran eeg ama waa waxaan idhi shaygani ama dhagax buu noqonayaa ama geed buu noqonayaa kolkaa qadiyadda halkan taalloo kale maxaa la yidhaahdaa munfasiladan maanicatul eeg maxaa la yidhaha magaceega maxaynu nidhi maanicatuljamci faqad baynu nidhi walkhuluwi hadda ma aha waan la wada helaynin un baynu nidhi waa la wada waayi karaa kolkan hada shay ima shajar ima an yakuna shajaran aw xajaran labadiiba ma la wada waayin labadiiba waa la waayin been buu noqday hadalkiioo shajarna ma noqonin he xajarna shajarna ma noqonin xajarna ma noqonin record buuba noqday dee kolkaa maanicatuljamci weeye waan la wada helayn labada oo meel wada jooga e laakiin khuluwi ma aha oo khuluwiga ma manciyayso labadaba waa la wada waayi karaa sidaa iminka loo wada waayey markaan recordkan farta ku fiiqo haddaan tusaale ahaan oo kale aan masaajidkan farta ku fiiqo on idhaa haadaa ima an yakuuna masjidan wa ima an yakuuna baytan maan midkood la helin ya dee mid baa la helay kolkaa waa maanicatuljamci faqad uun kolka waxaa laga yaabaa in mid la helo in labadaba la waayaana waa laga yaaba laakiin labadaba lama wada heli karo labadaba lama wada heli karo oo khulu labadaba lama wada waayi karo iska ilaali hadda hada shayu ima an yakuuna shajaran inuu noqdo shajar aw xajaran inuu noqdo xajar wa imaa maanicatu lkhuluwi faqad iyo inay tahay khuluwiga uun mid manciyaysa khuluwiga miyaad garanaysaa labadan waan la wada waayi karaynin iminka markaan kan recordka ku fiiqayso labadaba lama wada waayi tii hore maanicatuljamac bay ahayd oo jamacun bay diidanayde khuluwiga ma diidanayn iminkana tani waxa weye maanicatulkhuluwi oo in labadaba la wada waayo unbay diidaysaa labadaba waa la wada heli karaa haddaba labadaba waad wada heli kartaa labadii oo meel wada joogaad wada helaysaa kolba midna waad helaysaa laakiin lama wada waayayo ka qawlinaa waa qowlkeenna zaydun zayd imaa an yakuuna fi lbaxri inuu badda ku jiro wa imaa allaa yaqraqa inuuna qarqoomin waa maanicatulkhuluwi oo lama wada waayi karo oo waayidoodu maxay noqonaysaa eeg hadda waayidoodu waxay noqonaysaa zaydun ima an yakuuna fi lbaxri saw maaha inuu ninkaasi badda ku jiri waayo hadda waa khuluwiga haddaan qadaro maanicatulkhuluwi saw maa khuluwiga ma diideyso khuluwiga way diidaysaao lama wada waayi karo oo waayidiisu waxay noqonaysaa inuu ninku badda ku jiri waayo dee baddu ku jiraa baynu nidhi waa intaa la waayo uu badda ku jiri waayo kaa waa la waayey saw maaha wa ima allah yaqraqa baynu nidhi uu haddana qarqoomo nin aan badna ku jirin qarqoomayna ka warran berriga ku qarqoomay ma jirayaba dee ya waayo ninku hadduu qarqoomayo dee badiyo biyo ku qarqooma kolkaa maanicatulkhuluwi weeyaanoo lama wada waayayo oo waaba mamnuucba waayo waxaynu nidhi ima an yakuuna fi lbaxri inuu badda ku jiro haddii la waayo inuuna badda ku jirin bay noqonaysaa u berriga ku jiro wa ima allah yaqraqa tan dambena nafyi bay leedahay uu haddana qarqoomo nafyiguun ka saar uu qarqoomo badna ma joogo uuna qarqoomay waa beendee waa maanicatulkhuluwi weeyaan khuluwiga in labadaba la waayun bay manciyaysaa laakiin maxaa suurtagal ah maanicatuljamac way noqonayo ima an yakuuna fi lbaxri inuu ninkani badda ku jiraa waa suurtagal oo badduu joogaa kow wa ima allaa yaqraqa mana qarqoomin nin badda joogoon qarqoomin maan la helayn badiina wuu joogaa mana qarqoomin waman waa jamcii de kolkaa jam labadiiba waynu helnay labadiiba waynu helnay eg badiina wuu ku jiraa mana qarqoomin de labadiiba waynu isla helnay kolkaa tani maanicatljamc maahe maanicatulkhuluwi un bay ahayd maanicatulkhuluwi un baa la yidhaha tan oo kale waimaa maanicatulkhuluwi inay tahay faqad oo keliya ka qowlinaa qowlkeenna weeyaan zaydun zayd imaa an yakuuna fi lbaxri inuu badda ku sugan yahay waimaa allaa yaqraqa iyo inuuna qarqoomin saddex sow ma ahaa munfasiladiia saddexdaasoo haddaba wada saaliba iyo saddexdaasoo wada waxaad ka dhigtaa wada muujabaa lix sow ma aha afartii hore ugeeye mutasilada toban sow ma aha sideeddii hore ugee xamliyada sideed iyo tobankaasay qadiyooyinka aynu iminka ka dhigaynaa sideed iyo tobankaa sideed iyo tobanka tusaalaba kaagama baahna waqad takuunu lmunfasilaat munfasilaadku inay noqdaan baa laga yaabaa buu ku yidhi munfasilaadka waad garanaysaa waqad takuunu lmunfasilaat munfasilaadku inay noqdaan baa laga yaabaa dawaati ajzaa'in ajzaa kuwa u saaxiiba tan munfasiladii sow laba jusuun ma ahayn iminka saynu ku naqaanay dawaat lajzaa saddex jus iyo wax ka badan bay yeelan kartaa ka qowlinaa waa odhaahdeenna alcadadu cadadku imaa zaa'idun inuu zaa'id yahay aw naaqisun iyo inuu naaqis yahay ow musaawin iyo inuu musaawi yahay haddaba hadduu musaawi noqdo miyaan labadii kale la wada waayin waana xaqiiqiyadii ziyaadadii iyo naqsigiiba maan la waayin hadduu musaawi noqdo waa la waayey oo waa sidee haddaba sawkii maaha darafun la waayi jiray darafna uu joogi jiray qadiyadani iminka daatulajzaagan ay tahay waa laba jusun bay ka kooban tahay wuxuu ka dhignaa alcadadu imaa musaawin wa imaa hayru musaawin hayrulmusaawigiibaa kolkaa maxay isla keenaya naaqiska iyo iyo ziyaadaduba hayrulmusaawin bay isla soo hoosgelayaan halla wax meeshaa kolkaa khalada ama khalkhaloo kaa soo gelaya ma jiro waqad takuunu lmunfasilaat waxaa laga yaabaa munfasilaatku inay noqdaan dawaati ajzaa'in ajzaa kuwa u saaxiiba ka qowlinaa hadalkeennaba weeyaan alcadadu cadadku imaa zaa'idun zaa'id inuu yahay aw naaqisu naaqis inuu yahay aw musaawin iyo musaawi inuu yahay labadaa saddexdaa midun weeyaan halkaa hainoogu joogo qadiyadamaaiim atanaaqud tanaaqudkii ayuu marayaa atanaaqud huwa tanaaqudku ikhtilaafu lqadiyatayn labada qadiyo oo iskhilaafo weeyaan biliijaabi wasalbi iijaabka iyo salbigana isku khilaafo weeyaan baxaydu si oo yaqtadii uu u keensado lidaatihi daata ahaantiisa uun uu u keensado an takuuna inay noqoto ixdaahumaa midkood saadiqatan mid run sheegaysa waalukhraa ta kalena kaadibatan mid been ah ka qowlinaa odhaahdeenaba weeyi zaydun kaatibun zayd waa qoraa aynu nidhi iyo zaydun laysa bikaatibin zayd qoraa ma aha hadalka noocaasoo kale ah odhaahdii aynu nidhiba weeyaan tanaaqudka qadiyad kastiba tanaaqud bay leedahay tanaaqudkaa ay qadiyaddu leedahay waxa tanaaqud loo yaqaanaa waa in laba qadiyo aad samaysid labadaa qadiyo toban waxadaad waa inay ka midoobaan shuruuday ka mid tahay toban waxadaad ama siddeed waxadaad inay ka midoobaan siddeed arrimood waa inay ka midoobaan labadan qadiyadood aynu isbarbar dhigaynaa labadaa qadiyadood waa inay keliya ku kala duwanaadaan salbiga iyo iijaabka uun waa in midna menfi laga dhigo xarfunafyi uu ku jiro midna musbat laga dhigo oo xarfunafyiga laga ilaaliyo salbigiiyo iijaabku waa nafyigan iyo isbaatkan weeyaan labada qadiyadood maxay isku khilaafeen baynu nidhi asalbi waliijaab bay isku khilaafeen oo keliya sow maaha labadaa qadiyadood waa inay midina run noqoto midina been ay noqoto markaasaa la odhanayaa tanaaqud baa meesha yaalla ama qadiyadan qadiyadanaa naqiid u ah markaasaa la odhanayaa haddaba eeg huwa buu yidhi tanaaqudku ikhtilaafu alqadiyatayn laba qadiyo oo iskhilaafo weeyaan ikhtilaaf buu yidhi maxaa inaga baxay itifaaqu alqadiyatayn tanaaqud muu noqon waa maya alqadiyatayn buu ina yidhiye maxaa inaga baxay qadiyatun waa mufrad ka warran qadiyad iyo mufrad hadday iskhilaafaan ka warran naqiid miyaa la waa tanaaqud maa la odhan hadday laba mufrad iskhilaafaan ka warran ikhtilaafu lmufradayn ka warran ikhtilaafu linshayn ka warran laba inshe hadday iskhilaafaan inshiyo mufrad ka warran hadday iskhilaafaan qadiyad iyo inshe hadday iskhilaafaan ka warran waxaasoo dhan miyaa la odhanayaa tanaaqud may weeyaan attanaaqudu tanaaqudku huwa tanaaqudku ikhtilaafu alqadiyatayn laba qadiyo oo iskhilaafo weeyaan biliijaabi wasalbi maxay isku khilaafeen iijaab iyo salbi bay isku khilaafeen kayfkay isku khilaafeen hadday kamka isku khilaafaan ka warran kamka oo midina suur kuliya ay sidato midina suur juziya ay sidato miyaa la odhanaya kolkaana tanaaqudba meesha yaalla kamka markay isku khilaafaan lama odhanayo waa bisalbi waliijaab bixayu si oo yaqtadii uu u keensado lidaatihi daate ahaantiisa un uu ugu keensado an takuuna ixdaahumaa midkood inay noqoto saadiqatan mid run ah walukhraa ta kalena kaadibatan mid been ah labada qadiyadood waa inay midina maxay noqoto baynu nidhi midi run midina been ka qawlina waaba odhaahdeenna zaydun kaatibun ninkaa zayd la yidhaah waa qoraa aynu nidhi zaydun laysa bikaatibin ninkaasi qoraa ma aha maxay ku kala duwan yihiin iminka labadaa qadiyadood asalb waliijaab intaan bay ku kala duwan yihin wax kale isla dheer yihiin ma jiro midina waa run midina waa been tee run ah teese been ah dee kol baadu saad qadarato zaydkani hadduu kaatib yahay kaatibkii caadiga ahaa ee bilficli kaatib ku ahaa dee waa zaydun kaatibun baa run ah hadduu bilficli baynu u jeednaaye hadduuna zaydkani bilficli kaatib u ahayn una markaa wax qoraynin zaydun laysa bikaatibin taa kolkaa iyaduna noqonaysa run hadduu wax qorayana zaydun kaatibun baa run ah oo takalaa been ah hadduu arrinku sida kale yahayna sida kale isku beddelaysaa walaa yataxaqaqu ma rumoobayo daalika kaasi ma rumoobayo waa tanaaqudka eh ilaa bacda tifaaqihimaa iswaafaqooga kadib mooyaane waa waxadaadkii sideedda ahaa ama tobanka ahaayaan sheegayay ilaa bacda tifaaqihimaa iswaafaqooga mooyaane filmawduuca ay isku waafaqeen labadan qadiyadood waa inay maxay isku waafaqsan yihin marka koobaad mawduuca oo zaydun qaa'imun iyo camrun qaa'imun ama zaydun qaa'imun iyo camrun laysa biqaa'imin labadaa qadiyadood iminka ma tanaaqud baa ka dhexeeya maya maxaa sababay mawduucayna ka midaysnayn midna waa zayd midna waaba camar waayo zaydun qaa'imun iyo camrun laysa biqaa'imin zayd wuu taagan yihin iyo camar ma taagno dee laba nin bayba mawduuca ayay ku kala duwan yihiin walmaxmuul maxmuulkana waa inay ka midaysan yihiin haddaan idhaa tusaale ahaan zaydun qaa'imun iyo zaydun laysa bijaalisin ma tanaaqud baa ka dhexeeya maya maxaa sababay maxmuulka inay iska waafaqin wazamaan zamaankana waa inay ka midaysan yihiin haddaan idhaahdo zaydun qaa'imun alaan iyo zaydun laysa biqaa'imin amsi shalay ma taagnayn kolkaa zamankii isku khilaafeen saw maaha tanaaqud muu ka dhexaynaya maya waa inay zamankana ka midaysan yihin daqiiqad qura waa in la leeyahay zaydun qaa'imun zaydun laysa biqaa'imin minid qura walmakaan haddaan idhaha zaydun qaa'imun ay fidaar makaankii fidaar baa qadarana moogtahay haddanaan idhaha zaydun laysa biqaa'imin ay fi suuq labadaa qadiyado tanaaqud ma udhexeeya may dee run bayba noqonayaan labadube zaydun qaa'imun fi daar daarta hadduu taagan yahy zaydun laysa biqaa'imin fi suuq suuqa ma taagna dee guriguu taagan yahay labadiiba waaba rune kolka waa in makaankana ay ka midaysan yihiin walidaafa idaafadana waa inay ka midaysan yihiin haddaan idhaahdo zaydun abun zayd waa aabbo laakiin yuu aabbo u yahay waxaan u idaafaynaya dee zayd ee camar zaydun abun licamrin zaydun laysa laysa aban haddana laysa aban un baan idhi yaan aabbanimadan dambana u idaafaynaya libakrin zaydun abun licamrin zaydun abun zaydun laysa aban libakrin kolkaa idaafadii bay ku kala baxeen saw maaha tanaaqud kama dhacayo oo ninkan zaydihi dee camarna uu dhalay bakarna ma dhalin kolkaa ina dhalaa camar buu aabbo u yahay bakarna aabbo ma aha labadiiba waa rune idaafadana kolkaa waa inay ka midoobaan walquwa quwadana waa inay ka midaysan yihiin oo haddaan idhaha zaydun kaatibun iyo zaydun laysa bikaatibin dee bilficli iyo bilquwa waa inaan kala ilaaliyo zaydun kaatibun ninkaasi waa qoraa bimacnaa wuxuu u suubadaa bilquwa kolkaan ku leeyahay inuu wax qoro zaydun laysa bikaatibin ninkaasi uma suubado inuu wax qoro waad aragtaa waa bilquwa walficlina waa in ninkuu qoraya weeyaan zaydun kaatibun alaan ba iminka weeyaan waa ficil ahaan buu ku qoraya zaydun laysa bikaatibin ficil ahaan uma qorayo waa inay ficilkana ka midoobaan quwadana ka midoobaan waljuzi juska waa inay ka midoobaan iyo walkulli kulliga waa inay ama isku jus yihiin ama isku kulli yihiin azanjiyu aswadu baan ku idhi afrikaanku waa madow yahay laakiin maxaan uga jeedaa azanjiyu aswad kolkaan leeyahay bacduhu baan u jeedaa bacdu sanjiyi aswad sawalkaasi jus maaha haddana waxaan nidhi azanjiyu laysa biaswad haddana haddaan bacdi un idhaa ka war dee mayna run ahayn labada qadiyadoodba azanjiyu asadu afrikaanku waa madow bimacnaa badh baa madow azanjiyu laysa biasad afrikaanka badh ma madoobo dee waa runoo badh baa cadcad afrikaanka kolkaa waa inay jus ahaanna ka midaysan yihiin kulli ahaanna ka midaysan yihiin wa shardi shardigana waa inay ka midaysan yihiin oo shardigana haddii idaa lagu xidho ama in lagu xidho kolba qadiyadan hore wixii lagu xidhay uuntan dambana ha lagu xidho waad aragtaa waxadaadka tobanka ah waa meeluhu kitaabkeenini kitaabkii kale la dheeriyey moogtahay tanaaqud baa laba qadiyadood u dhexeeya waxaa la odhan karaa kolkii intaa horta ay ka midaysan yihiin intaa markay ka midaysan yihiin ubaa la odhanaya labadaa qadiyadood tanaaqud baa udhexeeya huwa tanaaqudku ikhtilaafu lqadiyatayn labada qadiyadood iskhilaafkooga weeyaan biliijaabi iijaabka ay isku khilaafaan iyo wa salbi salbiga baxayu si oo yaqtadii uu u keensado lidaatihi daata ahaantiisana uu ugu keensado an takuuna ixdaahumaa midkood inay noqoto saadiqatan mid run ah walukhraa ta kalena kaadibatan mid been ah ka qowlinaa odhaahdeenna weeyaan zaydun kaatibun ninkaasi waa qoraa aynu nidhi iyo zaydun laysa bikaatibin ninkaasi qoraa ma aha aynu nidhi walaa yataxaqaqu daalika arrinkaasi ma rumoobayo ilaa bacda itifaaqihima iswaafaqooga mooyaan kadib mooyaane filmawduuci mawduuca iska waafaqeen iyo walmaxmuuli maxmuulka iyo wazamaani zamaanka iyo walmakaani makaanka iyo walidaafati idaafada iyo walquwati quwada iyo walficli ficilka iyo waljuzi juzka iyo walkulli kulliga iyo washardi naxw zaydun kaatibun ninkaasi waa qoraa zaydun laysa bikaatibin ninkaasi qoraa ma aha haddaba fanaqiidu fanaqiidu lmuujabati lkuliya muujabada kuliyada a naqiidkeegu hiya saalibatu ljuziya saalibo juziya a weeyaan halkan buu soo istinoonayaayo musawarada sow kama inaan soo reebin kitaabkeenni kale markaan marayni hadday musawar tahay suur leedahay juziye iyo kuliye midkay dooniba ha noqdaane waa laga istinoonayaayo quwatulistithnay qabaan iyagu quwatulistithna ayay qabaan kolkaa musawaradii buu doonayaa inuu inoo sharxo fa naqiidu lmuujabati alkuliya sow suur kulliya ma wadato muujabada markay tahay naqiidkeegu innamaa hiya waa in suurka la bedelo oo suurkii hadduu kuliyaha juz laga dhigo innamaa hiya saalibatu ljuziya saalibo juziyaa weeyaa naqiidkeegubu ku yidhi kullu insaanin xayawaanun naqiidkeega ayaa sheegaya kullu insaanin xayawaanun waxay noqonaysaa naqiidkeegu bacdu linsaani laysa bixayawaanin waana tii beenta ahayd innamaa hiya saalibatu ljuziya ka qowlinaa odhaahdeenna weeyaan kullu insaanin xayawaanun aynu nidhi waa muujabo waana kuliyo horta iijaabka mar laydee ikhtilaafu lqadiyatayn biliijaabi wasalbi baynu nidhi oo saalibaa laga dhigay kol hadday tani muujabo noqotay hadday tani muujabo tahay maanta kale saaliba laga dhigayn nafyigaa dee waa in lagu khilaafsiiyo suurkana waa in la bedelo hadduu kulli yahay jus laga dhigo saalibo jusiyaad ayay dee kolkaa noqonaysaa muujabo kuliyaa sow maaha iijaabkan sow salbi laguma bedelayn oo tacriifka koobaadba dee biliijaabi wasalbi sow inama soo odhan muujabo kolkay tahay sow naqiidkeegu saalibo mirley maaha oo salbi maaha suurkii halkuu kuliyi ka ahaana jusiyi unbaa laga dhigaya inta kolkaa saalibo juziya un baad odhanaysaa fa naqiidu lmuujabati alkuliya muujabada kuliyada a naqiidkeegu innamaa hiya waxa weeyaan asaalibatu aljuziya saalibo juziye ah ayuu noqonayaa ka qowlinaa odhaahdeenaba weeyi kullu insaanin insaan kaste xayawaanun xayawaan weeyaan aynu nidhi bacdu linsaani insaan kaste laysa bixayawaanin xayawaan mah waana saalibo wana juziyo tana naqiid u ah isagaa ka hadli doona sababta isagaa kaaga hadli doona iska sugo wa naqiidu saalibati lkuliya saalibada kuliyada a naqiidkeegu kolkay saalibo tahay naqiidkeegu muxuu noqonayaa salbi ba halkan yaalle muxuu noqonayaa muuj iijaab saw maaha muujabaa dee meesha imanaysa kuliye weeyaane maxaa kulligana loo bedelaya juzi kolkaa maxay noqonaysaa muujabo juziyaa dee wa naqiidu saalibati lkuliya saalibada kuliyada a naqiidkeegu inamaa hiya waxa weeye naqiidku almuujabau ljuziya muujabo juziya halkay salbigana iijaab baynu gelinay halkii kuligana juziya baynu gelinay ka qowlinaa odhaahdeenaba weeyi laa shaya shay oo min alinsaani insaanka ka tirsani bixayawaanin maba noolo waa tii beenta ahayda ma arkaysaa dee naqiidka kolkaa run noqonaya kaka soo horjeedaa run noqonaya laa shaya min alinsaani bixayawaan maxaynu odhanaynaa halkii laa shaya aynu nidhi shaya saw nakiratun fii siyaaqi nafyi tacumum aha cumuum ma keenaynin dee kolka waa in bacdi la keeno bacdu linsaani xayawaanun halkii laada laadii waa inaynu xadafno dee ijaab u bedelino bacdu linsaani xayawaanun insaanka qayb ka tirsan ayaa ayaa xayawaan ah qaybta kalena xayawaan ma aha maaha macnuhuya waynu ka aamusnuun qaybta kalena waynu ka aamusnuun oo waa run weligaa iska ilaali haddii lagu yidhaha insaanka badh baa nool oo badh baa xayawaana haddii lagu yidhaha insaanka badh baa xayawaana haddii la yidhaha badhka kale xayawaan ma aha melihiiyo waan ka aamusay waxyagu manduqu ku fahansiinayay kamid tahay la soco hadda waan ka aamusan waxyawga waxaa kale kamaan hadal iminka hadduu mid idinku soo baxo uu yidhaha dayib baan arkay intay nin kale soo kama aamusin oo inama wada arag inta kale ma adag ma arag miyuu leeyahay masaajidkan galo dayib baan ugu tegey buu yidhi kolka intan kale uu ka aamusay hamoodin inuu leeyahay maanan arag uu ka aamusuun haddii lasii weydiiyo u odhanayaa maa waan arkay maamaan arag kolkaasu been iyo run ayuu hadalkiisu kala caddaanaya wuxuu yidhi sheekhu walmaxsuurataani labada maxsuurataanka ee xasriga leh laa yataxaqaq ma rumoobayo waa maxsuurkasi waa xasrigii dee kulli suurkii kulligii iyo jus'igii laa yataxaqaqu ma dhaboobayo atanaaqudu tanaaqud baynahumaa labadaa u dhaxeeya ilaa bacda ikhtilaafihimaa iskhilaafkooga kadib mooyaane filkamiyati kamiyada isku khilaafeen waa inay maxay isku khilaafaan buu yidhi kamiyada waa inay isku khilaafaan waan gartay oo kamiyada waa maxay kamku waa maxay waa in hadduu kuli ahaa jus laga dhigo hadduu jus ahaana kulli laga dhigo lianna alkuliyatayni iminka muujabada kuliyada ah saalibo kuliye ah miyay naqiid u noqonaysaa waa maya muujabada kuliyada ah hadda qaacidadii horeynu soo dhigannay salbiguunbaa la taabanayay iyo iijaabkay moogtahay iminka shaksiyada zaydun kaatibun maxaa la bedelaya nafyun maan lagu kordhinaynin qadiyad kasta insaa lagu kordhiyey ahaayeen ilaa labada maxsuurkaa mooyaane suurka kuliya suurka jus'iyiguunbaa iyaga laisku kala bedelaa oo kamkaa la bedelaa iyaga oo haddii muujabo kuliyaa tahay saalibo kuliyaa maaha naqiidkeeguye saalibo jus'iyaa weeyaan saalibada jus'iyadaana muxuu naqiidkeygu noqonaya salbigan waa in muujabo lagu bedelo soo maha cafwan iskaga tagba iska dhaaf wuxuu yidhi lianna alkuliyatayni labada kuliyataynka ah qad takdibaani inay been noqdaan baa laga yaabaa kuliyatayn kolkay isla yihiin been bay isla noqon karaan hadda qad buyna yidhiye la soco mar kaste ma aha marar bay been noqdeen mar hadday keliya been noqdeenna inta kale oo dhani qaacidadii baa ayaa baarba'day oo qaacidadii way bur way bururtay dee waayo qaacidadu waxay ahayd soo maahayn inay dee mudarid muncakisa noqoto inaan in wax intiqaad ku sameeya ama buriyo ama meel ay ku jabtaa inaan leelin soo maahayn waxaa la helay saalibada kuliyada ah oo markii naqiibkayga muujabo kuliyaa laga dhigo been run ay isla been ay isla noqonayaan labadiiba been naqiid kale maxaa lagu yaqaanay inuuna midna been noqdo midna run noqdaa lagu yaqaanay kolkaas ay qaacidadii jabtay qad takdibaan been bay isla noqon karaan waa ka qawlinaa odhaahdeenna kullu insaanin kaatibun insaan kastaa waxbuu qoraa mayna been ahayn war insaan kastaa ma waxbuu qoraa eeg hadda waa been oo insaan kastaaba dee waxma qoro waynu ognahay walaa eeg hadda naqiidkaygii waxaan ka dhigayaa saw muujabo kuliyaa maaha salbiguun bedel oo maxaan ka dhigaa saalibo kuliyaa walaa shay'a min alinsaani bikaatibin wax dadka ka tirsanoo wax qoraaba ma jiro tan kalena mayna been ahayn haddaba waxaa la ogaaday muujabada kuliyada ah inayna saalibo kuliyihii naqiidkayga noqonaynin saas oo been bay dee isla noqonayaan meela ay been isla noqdeen baa la helay sida halkan oo kale waljuz'iyatayn labada jus'iyataynka amaad garanaysaa muujabada jus'iyada ah naqiidkaygu dee saalibo jus'iya ma noqonayo waayo waljus'iyatayni labada jus'iyataynkiihina qad istuqaani run bay isla sheegayaan run bay isla noqon karaan saas maa loo baahnaa iyagana inay midna run noqoto midna been noqoto soo maahayn iyagiina halkanay ku burbureen ka qawlina odhaahdeenna weeyaan bacdulinsaani kaatibun insaanka qayb ka tirsan ayaa wax qorta mayna run ahayn insaanka qayb qaybi mayna wax qorin bacdulinsaani kaatib kolkaan idhaa qayb baa wax qorta haddana waxaan idhi un bacdulinsaan laysa bikaatib waa naqiidkii dee nafyigii un baan geliyey bacdulinsaan laysa bikaatib insaanka qayb ka tirsanina wax ma qorto tanna mayna run un ahayn waa runun haddaba jus'iyataynkuna run bay isla noqdaan kuliyataankuna been bay wada noqdaan si loo helo mid run ah iyo mid been ah waa in la iskugu bedelo haddaba waa in la iskugu bedelo oo markaad saalibo kuliye ah haysatid muujabo jus'iyaa waa inaad meesha keentid markaad muujabo jus'iye ah haysatidna saalibo kuliyaa waa inaad meesha keentid muujabo kuliye ah haddaad haysatid waa inaad saalibo jus'iyaa meesha keentid awamaa fahimtum waa la fahmaan u malaynayaa halkaas ayuu baabkii tanaaqudku inagaga dhammaaday in yar oo macnaha si kooban aynu usoo dulmarno huwa tanaaqudku ikhtilaafu lqadiyatayn labada qadiyo oo iskhilaafo weeyaan biliijaabi iijaabkiiyo wasalbi isku khilaafa bixayu si oo yaqtadi ay u keensadaan bixayثu si oo yqtadi uu u keensado lidaatihina uu ugu keensado an takuuna inay noqoto ixdaahumaa midkood saadiqatan mid run ah walukhraa ta kalena kaadibatan mid been ah ka qowlinaa odhaahdeenna weeyaan zaydun kaatibun aynu nidhi iyo zaydun laysa bikaatibin walaa yataxaqaqu ma rumoobayo daalika tanaaqudku ilaa bacda اkhtifaaqihima iswaafaqooga kadib mooyaane fi lmawduuci mawduuca isku waafaqeen iyo walmaxmuuli maxmuulka iyo wazamaani zamanka iyo walmakaani makaanka iyo walidaafati idaafada iyo walquwati quwada iyo walficli ficilka iyo waljuz iyo walkul iyo washard naxwu zaydun kaatibunba weeyaan zaydun laysa bikaatibinba weeye fanaqiidu lmuujabati lkuliya muujabada kuliyada a naqiidkeegu inamaa hiya saalibatu ljusiya saalibo jusiye a weeyaan ka qowlinaa odhaahdeenna weeyaan kullu insaanin xayawaanun aynu nidhi iyo bacdu linsaani laysa bixayawaanin wanaqiidu saalibati lkuliya saalibada kuliyada a naqiidkeegu inamaa hiya almuujabatu ljusiya muujabada jusiyada a weeyi ka qowlinaa odhaahdeenna weeyaan laa shaya min alinsaan shay insaanka ka tirsani bixayawaanin noole ma aha wa bacdu linsaani insaanka bedhkiina xayawaanun noole weeyaan والمحصورتان لبدا محصورتان كي حصرك سيته كلي كليغا ما جزئيغو لا يتحقق مره موبيو التناقض تناقض بينهما دحدودا الا بعد الا بعد اختلافهما ان اسك خلافان كدي مويانه في الكميه حق كميده وصورك لان الكليتين لبدا كليتين كي كتكذبان بيان بي ودا نقنيان كقولنا اوراهدنا ويان كل انسان انسان كاستكاتب وحبو قرا iyo walaa shay shay min al-insaan insaanka ka tirsan bikaatibin wax ma qoro wal juz'iyatayn labada juz'iyataynkiina qad astuqani rum baa laga yaabaa inay wada noqdaan ka qawlina oraahdeenna weeyaan bacdul insaani kaatibun noolaha bar kamidihi waa kaatib wa bacdul insaani laysa bikaatibin noolaha bar kamidihina kaatib ma aha oo waxba ma qoro halkaa waxaa inoogu dhammaaday tanaaqudkii haddaba waxaad fahamsan tahay iminka nin kastowba sideedii aad dareemayseen la odhan jiray xamliyada sideeddii xamliyada sideeddaaba tanaaqudku qaabka uu dhex dhaco waa dareemaysay sideeddaa ruuxan keeni karaynin tanaaqudkooga miyuu jiraa mid ka mid a waa maya cagsigani waa cagsulmustawigii weeyaane isaguna waa iska fudud yahay cagsulmustawigood garanaysiin muujabo markay wada yihiin afartii muujabada dhammaantoodba jus-iyo unba u noqonaysa cagsi dee soo saa maynaan soo baran kitaabkeenna kale dhammaan say jus-iyuun maynaan wada qaadanaynin jus-iyuun baynu wada qaadanaynay dee alcagsu cagsigani cagsunaqiidulmuwaafiq ma aha cagsu naqiidilmukhaalifna maaha labadaa cagsi inaynu ku darnaa weyba macaanaan lahayd baanu malaynayaa labadaa cagsi kitaabkeenna kalena ma qorin kitaabkeenanina ma qorayo keenii kalena ma qorin kana ma qorayo cagsu naqiidilmuwaafiq iyo cagsu naqiidilmukhaalif cagsulmustawi unbay qoreen isagaana asal oo haddii mandiqa adoo jooga cagsiba la yidhaah cagsulmustawi mooyaane wax kaloo loo yaqaanaa ma jiro waa cagsulmustawi un wuxuu yidhi haddaba sheekhu kioo taa ka hadlaya cagsiga kioo ka hadlaya huwa cagsigu an yasiira inuu noqdo weeyaan almawduucu mawduucu inuu noqdo maxmuulan maxmuul markaad cagsiga samaynaysid waa inaad mawduuca maxay ka dhigto buu ku yidhi maxmuul walmaxmuulu maxmuulkuna inuu noqdo weeyaan mawduucan mawduuc maxmuulkiina maxaad usoo beddelaysaa mawduuc maca baqaa'i salbi salbiguna baaqi buu noqonaya oo qadiyadani hadday saaliba ahayd sidii unbay tan dambana saaliba u noqonaysaa waliijaabi iyo iijaabka iijaabkiina sidii buu baaqi u noqon hadday muujabo ahaydna sidii bay muujabo u noqon maca baqaa'i salbi salbiga baaqi ahaanshihiisi iyo waliijaabi iijaabka bixaalihi sidiisii unuu baaqi ku noqonayo sidii uunbuu baaqi ku noqonayaa buu ku yidhi wax alla wax iska beddelayaa ma jiro wa tasdiiq iyo tasdiiqa tasdiiqu waa rumaynta oo ta hore haddii la rumeeyo run laga dhigay tanna sidii unbaa run looga dhigaya wa takdiib iyo takdiib ta hore haddii la beeniyey oo been laga dhigay tan dambe cagsiga ana sidii unbaa been looga dhigaya kolka cagsigu labadan qadiyadood qadiyadan cagsigeega qadiyadan iyo cagsigeegu rununbay wada noqdaan ama beenunbay wada noqdaan iska ilaali hadda qadiyadan iyo cagsigeegu saw naqiidka iminka maynaan lahayn midina waa run midina waa been saw maynaan lahayn iyagani runbay wada noqdaan iska ilaali huwa isagu an yasiira inuu noqdo weeyaan almawduucu mawduucu maxmuulan maxmuul walmaxmuulu maxmuulkuna mawduucan mawduuc maca baqaa'i salbi salbiga baaqi ahaanshihiisa miciisa iyo waliijaabi iijaabka bixaalihi uu baaqi ku noqonayo wa tasdiiqi tasdiiqa baaqi ahaanshihiis iyo watakdiibi takdiibka bixaalihiisna uu baaqi ku noqonayo haddaba walmuujabatu lkuliya muujabada kuliyadiihi waa istinay qabtaa walmuujabatu lkuliya muujabada kuliyadiihi laa tancakisu uma cagsoonto kuliyatan kuliyo muujabada kuliyada ah muujabo kuliya un cagsigeegu maaha waayo id yastuqu waxa run noqonaya qowlunaa qowlkeenna ayaa run noqon kullu insaanin xayawaanun an nidhi soo hadalkaasi run maaha cagsigiisu se run noqon maayo eeg hadda oo walaa yastuqu run noqon maayo eeg mawduucii mee iminka mawduucu mee kullu insaanin xayawaanun mee mawduucu sow insaan maaha insaankaan maxmuul ka dhigaynaa mee maxmuulkuna sow xayawaan maaha xayawaankaana mawduuc baan ka dhigaynaa kolkaa cagsigu wuxuu kullu insaanin xayawaanun cagsigu wuxuu noqon lahaa kullu xayawaanin insaan kullu xayawaanin insaan ma runba haddaba inay run noqotana waa loo baahnaa maaha inay run noqdaan baa loo baahnaa qadiyadda iyo cagsigeegu rununbay wada noqdaanti wuxuu ku yidhi walmuujabatu lkuliya muujabada kuliyadiihi laa tancakisu uma cagsoonto kuliyatan kuliye uma cagsoonto id yasduqu waxa run noqonaya qowlunaa qowlkayaga ayaa run noqonaya kullu insaanin xayawaanun an nidhi oo walaa yasduqu run noqon maayo kullu xayawaanin insaan hadalkaasi run ma aha bal ee tancakisu waxay u cagsoontaa jus'iyatan jus'iyay u cagsoontaa jus'iya cagsigeegu weeyaan cagsigeega maxaynu ka dhignay jus'iyo oo iminka tusaale ahaan kullu insaanin xayawaanun kolkaan idhaa cagsigeega sheeg haddii lagu yidhaa bacdu alxayawaani insaan weeyaan bacdu alinsaan xayawaan weeyaan liannanaa innagu idaa qulnaa markaannu nidhaahno kullu insaanin xayawaanun yasduqu waxaa run noqonaya bacdu alxayawaani insaan fa innaa najidu waxaynu helaynaa shay-an shay baynu helaynaa mawsuufan lagu tilmaamayo bilinsaani insaanka iyo walxayawaani xayawaankaba oo fa yakuunu wuxuu noqonayaa bacdu alxayawaani xayawaanka bedhkii insaanan buu noqonaya halkaasoo muujibadii kuliyada ahayd kama hadlin oo maxaynu ka dhignay jusiye somaynan gelinin muujibo jusiye aynu geline la soco walmuujabatu ljusiya muujabada jus'iyadiihi aydan eh tancakisu way cagsoomaysaa jus'iyatan bay u cagsoomaysaa bi haadihi alxujati bayna ugu cagsoomaysaa xujadan iminka aynu hayno unba iyaduna ugu cagsoo oo dee waxaa laga yaabaa midna been midna run waad fahamtaan u malaynaya walmuujabatu ljusiya aydan tancakisu jus'iyatan bi haadihi alxuja xujadan unbaad qaadanaysaa buu ku leeyahay oo jus'iyuun baad ka dhigaysaa wasaalibatu lkuliya saalibada kuliyadiihi tancakisu way cagsoomaysaa saalibatan kuliyatan bay iyadu u cagsoomaysaa laa shaya min alxajari bixayawaan laa shaya min alxajari bixayawaan bes saa un baad ugu daynaysaa waxaad odhanaysaa laa shaya min alxayawaani bixajar un baad odhanaysaa naqiidka cagsigeega markaad doonaysid laa shaya min alxayawaani bixajar laa shaya min alxajari bixayawaan saasay hay soo mahayn laa shaya min alxayawaani bixajarun baad odhanaysaa istaba marigun wadalika bayinun waa cad yahay binafsihi buu u cad yahay liannahu idaa sadaqa markuu run noqdo laa shaya min alinsaani bixajar sadaqa waxaa kaloo run noqonaya laa shaya min alxajari biinsaan labaduba dee waa saalibo kuliyataanay moogtahay run bay isla noqdeen wasaalibatu ljusiya saalibada jus'iyadiihi laa cagsa lahaa cagsi uma uma aha luzuuman laazim ahaan saalibadu hadday jus'iye noqoto sow khisatayn meesha kumayn kulmin labada khisatayn waa maxay waa jus'inimada iyo salbiga iyadoo cagsiba ma lahaan jirin waynuu ducaynay sow maaha cagsiba ma leh fa innahu yasduqu waxaa run noqonaya bacdu alxayawaan laysa biinsaan hadalkaasi sow run maaha walaa yasduqu cagsu cagsigiisu se run maaha oo cagsigiisu waa maxay waxa weeye bacdu linsaan laysa bixayawaan bacdu linsaan laysa bixayawaan ma run ba waa cagsigii kolka waxaana loo baahnaa run inay run wada noqdaan baa loo baahnaa halkaa waxaynu kaga baxnay cagsiga kolkaa cagsigu runtii wuu iska fudud yahay inaynu adkayno maaha kitaabkeenna kalaanan kaga yar faahfaahina laga yaabaa keenan iminka kolkaas soo daalacda i yaran ise soo saarno huwa cagsigu an yasiira inuu noqdo weeyi almawduucu mawduucu maxmuulan maxmuul walmaxmuulu maxmuulkuna mawduucan mawduuc maca baqaa'i salbi salbiga baaqi ahaanshihiisa miciisa iyo waliiijaabi iijaabka bixaalihi xaalkiisii iyo sidiisii uu ku baaqi noqdo wa tasdiiqi tasdiiqa baaqi ahaanshihiisii iyo watakdiibi takdiibka bixaalihi sidiisii uu ku baaqi noqdo walmuujabatu lkuliyatu muujabada kuliyadiihi laa tancakisu ma cagsoonto kuliyatan uma cagsoonto ida yasduqu waxa run noqonaya qowlunaa hadalkeenna kullu insaanin xayawaanun aynu nidhi walaa yasduqu run ma noqonayo kullu xayawaanin insaan bale tancakisu way u cagsoomaysaa jus'iyatan bay u cagsoomaysaa liannanaa inagu idaa qulnaa markaan nidhaa kullu insaanin xayawaanun markaan nidhaa yasduqu waxa run noqonaya bacdu alxayawaani insaan fa innaa najidu waxaan helaynaa shay-an baan helaynaa mawsuufan lagu tilmaamay bilinsaani insaan iyo walxayawaani xayawaan oo fa yakuunu wuxuu noqonaya bacdulxayawaani insaan buu noqonaya waayo bacd bacdi uunbaa xayawaanna lagu tilmaami karaa insaanna lagu tilmaami karaa bacdulxayawaan ayaa xayawaanna ah insaanna adii laakiin kullulxayawaan labada sifaba ma qaadan karo oo kullulxayawaan xayawaan waad ku tilmaami kartaa insaan waad ku tilmaami kartaa dee maya waad fahantaan u malaynaya fa yakuunu wuxuu noqonayaa bacdulxayawaani insaan والموجبة الجزئية أيضا تنعكس ويعكسومسا جزئية بهذه الحجة بينوغو عكسومسا أو صح ويان يدو وسالبة الكلية سالبة كليته تنعكس ويعكسومي سالبة كلية بيو عكسومي وذلك بيين وابس كعديها بنفسه بقو عديها عطين بو مباهنو لأنه إذا صدق مركو رن نقضه لا شيء من الإنسان بحجر هذا الكاس مركو رن نقضه صدق واحد كله رن نقضية لا شيء من الحجر بإنسان أو عكس يسيه وصالبة الجزئية صالبة الجزئية ده لا عكس لها عكس وأماها لزوما لزومهان وقماها فإنه يشتق وحرنا بعض الحيوان ليس بإنسان ولا يشتق عكسه عكس جيسو سرن نقن مايو أو عكسه بعض الإنسان ليس بحيوان
القياس قياس في أي دون يا شيخ وأنثني النوت الماما هو قياس قول قول ويان قول كواحد لو يقان مركب مفرد قياس كما نقول كره هذا ملفوظ ملفوظ أو لغو هذلي أو معقول أما سمعقول أو عقل بوني قرنيو مؤلف وحنا وحنا الله يسكك كينا من أقوال أقوال أقوال بلا يسكك كينا أقواشاسي لبا إيو وحكسي بدن بين نقنيان مؤلف من أقوال أقوال بلا يسكك كينا قياس كسو ما هين mid laba ah laba qadiyadood ka kooban iyo wax ka sii badan kitaabkeena kale suu inoo soo sheegay mataa sullimad marka tasliim lagu sameeyey la nabadgeliyo aqwaasha lazima waxa ka dhasha canhaa aqwaasha xaggeeda lidaatihaa daata ahaanteeda waxa uga dhasha qowlun aakharu qowl kale ayaa ka dhalanaya wuxuuna yidhi horta qiyaasku waa qowl buu yidhi qowlkana murakabkaa loo yaqaanaa ha fannigeynina qowlkaasi malfuudna uu noqoni wax lagu hadlay macquulna uu noqoni wax macnihiisuu meeshii laga fahmayo oon laguba hadlin qowlkaasi waa mu'alafoo mufradkii iyo qadiyadii iyo inshihii wixii baa kaa baxay min aqwaalin kolkuu yidhina qadiyatayn ayaa ugu yar jamaca labu ka bilowdaa siday rag badani ku tegeen qadiyatayn baa ugu yar haddaba qadiyatayn ayaa min aqwaal waa qowlayn idhaha iyo faaktar qowlaynka uunbaa sax ahee waxa ka badani qowlaynkanunbuu dib ugu soo noqonaya sababtuna waxa weeyaan annabaashu aakhidun lilmaali khufya so waaxida maaha wa kullu aakhidin lilmaali khufyatan saariqun ama fahwa saariq fannabaashu wa kullu saariqin tuqdacu yadu fannabaash tuqdacu yadu saddex qadiyadood muna iminka ka koobnayn faafa agartii way soconi ay soconi ay soconi ay soconi toban qadiyadood baan haddaan dooro ka koobaya laakiin kitaabkeenna kale waxaynu nidhi berigaynu maraynay labada qadiyadood ee horunbaa asalehe qadiyadda dambe waxaynu nidhi qadiyadda dambe asal ma aha baynu isku ogey sababtuna qadiyadan dambee saddexaad waaba natiijadii labada qadiyadood ee horeynu nidhi labada qadiyadood ee hore natiijadoodii unbaa laga samaynayaa maxay suqro kubradii unbaa meesha laga sii amba qaadaya natiijadii kalena suqrun baad ka sii dhigaysaa kubrana waad usii samaynaysaa natiijada kalena suqrun baad ka sii dhigaysaa ismaba taagaysa dee kolkaa huwa qiyaasku qowlun qowl weeyi qowlkoo malfuudun lagu hadlay aw macquulun ama caqligu garanayo kaasoo mu'allafun layskaga keenay min aqwaalin aqwaal layskaga keenay mataa sullimad marka la badbaadiyo ee dee tasliim lagu sameeyo mataa sullimad buu ina yidhi sullimadda maad garanaysaa markaa la badbaadiye tagdiib aan lagu samaynin mataa sullimad waa markaan tagdiib lagu samay hadday dooni run bay noqonaysaa hadday doonina shay been ah ayaynu runnimo inagu u tasliiminaynaa ayaynu u qaadanaynaa kolkaa runun hamoodin hadda mar kaste mataa sullimad mar alla marka la tasliim lagu sameeye la badbaadiyo lazima canhaa waxa ka laazima lidaatihaa daata ahaanteeda uga laazima qowlun aakharu qowl kale ayaa ka laazimaya qowlun aakhar maad garanaysaa qowlkaa waa natiijadii natiijadii weeyaan aakharuda muxuu uga jeedaa natiijadu yayna qiyaaskan ama qadiyad qiyaaskan labadiisa qadiyadood mid ka mida yayna noqonin qowlun aakhar waa inay wax ka baxsan noqotaa oo qiyaaska labadiisa qadiyadood qadiyad ka mida hadday natiijadu noqoto natiijo ma noqonayso ka kac bay noqonaysaa waa inayn labada qadiyadood midkoodna ayna noqonin wax ka baxsan ay noqoto qowl aakhar baa ka laazimaya wahuwa qiyaasku maqtiraani iqtiraani inuu yahay qiyaas liqtiraani iqtiraani maxaa loogu bixiyey iqtiraaniga waxaa loogu bixiyey waxa iqtiraan iyo xidhiidh oo ka dhaxeeya xuduudda xadkii awsadka ahaa iyo xadkii asqarka ahaa iyo xadkii akbarka ahaa iyo xuduuddii ayaa sidaynu garanayno iqtiraamayso xidhiidhaysa waxuu kala dhexeeyaa ma jiro saasa ikhtiraani loo yidhi ikhtiraaniga waxaa lagu tilmaamaa kitaabkeenna kale saynu ku soo qaadanay ikhtiraanigu waxa weeyaan qiyaaska natiijadu ayna ku sheeganayn
ficlan ayna ugu sheeganayn hayru ficlina ayna ugu sheeganayn natiijadu kuma sheegano oo iyadii ficliyan uguma sheegano naqiidkeygii ama didkeygiina meesha kuma sheegano natiijana kuma sheegano didkeedna kuma sheeganaynu nidhi kolkaa maxaa la odhanayaa qiyaaska noocaas oo kale ah qiyaasulkhtiraani baa loo yaqaanaa haddaba kuma sheegano kolkaynu leenahay mar lay natiijadu ereyada ay iskaga tegaysaa meeshan way ku sheegan yihiine iyadoo hay-adii nidaamsanayd wadata un bayna ku sheeganayn bayaan ujeedaa mar lay natiijadii ereyada ka imanaysay ama ay ka koobnayd meesha way ku sheegan yihiine qaabkan loo nidaamiyey ee laysku saaray ayayna meesha ugu sheeganayn natiijana kuma sheegano didkeedna kuma sheegano qiyaasulkhtiraaniga wahwa isagu ima iktiraaniyun ikhtiraani inuu yahay ka qowlinaa odhaahdeenaba weeyaan kullu jismin jidh kulligii mu'allafun meelaa layskaga keenkeenay waxbuu ka kooban yahay jidh oo dhani muxuu ka waa mu'allaf adigu jidhkaagan u fiirsa dhiig iyo hilib iyo harag iyo waxaasuu ka kooban yahay kullu jismin mu'allafun jismi kulligii waa mu'allaf oo waxbaa layskaga keenay wa kullu mu'allafin wax kastoo mu'allaf oo laysku keenkeenayna xaadiثun xaadiث weeyaanoo waa makhluuq haddaba natiijadu maxay noqonaysaa fakulu jismin xaadiثun jidh kulligiiba xaadiث buu noqonayaa